بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن سورة سنين سورة البقرة ترسيني وحاود بي آيات الله بقول سديتني لبا ففاهم تدي وإن الله بني ديان تبقون غنينا aayaddan waa aayadda qur-aanka ugu dheer waxaana la yidhaahdaa aayat dayn ama aayat lmudaayana waxayna ku saabsan tahay oy ka hadlaysaa mucaamalaadka dadka dhex mara oo ama dayntii iyo axkaamteedii ah ama wax kala iibsiga iyo axkaamtiisa ama rahanta oo macnaheedu yahay shaygii dayntee la kala qabay wixii damaano ahaan laysu siiyo oo rahan ahaan laysu siiyo taasay ka hadlaysa waxayna inoo caddaynaysaa inay diinta islaamku ay leedahay nidaam khaas u ah ama gooni u ah oy ugu talagashay dhaqaalaha dhaqaalaha marka la kasbanaya la shaqaysanayana nidaam loogu talagalay bay shareecadu leedahay markuu kaa baxayana nidaam uu u baxayo iyo meel loogu talagalay bixintiisay leedahay nidaamka ay shareecadu u dejisay dhaqaalaha nudumta kaleete ee caalamka ka jirtay bini aadamku dejistay lamid ma taasina waxay inoo faa'iideynaysaa ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa inaysan khaas ku ahayn masaajid iyo cibaado keliya bal mucaamalada iyo nolosha bini aadamka noocay doonima ha noqotee in la doonayo inay ilahay sharcigiisa uga dambeeyaan subxana wa tacala haddii aayaddii qur-aanka ugu dheeraydba ay dhaqaalo ku saabsan tahay shareecada islaamku soo dhaqaalaha ma nadaaminin marka saas way macana waxaa rabbi leeyahy subxana wa tacala marka yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidayn haddaad isdaymisaan dayn haddaad isdaymisaan wakti leh oo muddo leh qora baa layidhi xukumka ugu horreeya aayaddu faa'idaysay oo kale daynta qora faktubuuhu qora layidhi maxaa loo qorayaa waxaa loo qorayaa dafcan linnisaac waxaa laga hortegayaa dood iyo isqabsi iyo muran dayntii waxaa la qorayaa intay ahayd tilmaantay lahayd waktiga lagu ballamay in la bixiyo qora daynta qora markii la yidhi waa amar amarkaasi ma laazim baa mise laazim ma aha aayadda middan ku xigtaan ka fahmi doonaa hadday dadku is-aaminaan oy is-aaminsan yihiin qoraalku inuusan laazim ahayn laakiin qoraalku waa sunno ha saas way macanaa qora waxaa markaa kadib la galay kayfiyadii iyo qaabkii loo qorahayay in lasii faahfaahiyo walyaktub baynakum kaatibun bilcadli horta ninka wax idin kala qoraya daynta idin kala qoraya nin qoraa ha noqdo cadaalad nin wax ku qorayo oo aan eexanaynin ha noqdo qoraa qoraaga waxaa laga wadaa daymaha qaab baa loo qoraa ama nin farta yaqaana ha noqdo mujaradkeeda ama nudumta markaa bulshadu ay u qorato daymaha ruux yaqaan ha noqdo sida matalan qolyo waxaa jira ku takhasusay shuruucda noocaas oo kale ah yani looyaradoo kale hadda meesha laga isticmaala marka kaatib qoraa ah ha idiin qoro kaatibkuna cadaalad ha ku qoro waxbana yuuna ku siyaadinin waxbana yuusan ka dhihin cadaalad ha ku qoro ayib kaatibkii maadaama kii qori qori lahaa ay suurtagal tahayba inuu diido o yidhahdo waxba idiin kala qori maayo isagiibaa haddana si gooniya loola hadlay waxaa la yidhi ka qoraaga ah walaa ya'ba kaatibun an yaktuba kamaa callamahu allah falyaktub midka qoraalka yaqaano dadku haddii ay yidhaahdaan kaalay wax noo kala qor yuusan diidin ha u qoro maxaa yeelay ilaahay baa baray maadaama alla baray subxaana wa tacaala waxaa la doonaya inuu addoommada uga faa'iideeyo falyaktub yani yani walaa ya'ba katibun an yaktuba kamaa callamahu allah ilaahay baa ku baray sheebkaaga kalamaada imaanin adigu maadan awood u helin nicmo ilaahay ku waafajiyo ku siiyo wey mar hadday saas tahay dadka hadiidina u kala kordhayma ayib haddii la yidhi isagiina gooni loola hadlay ninkii qori lahaa macnaheedu waxa weeyaan ixsaan ku qor maaha qasamaa inuu ixsaan ku qorto adigu ama wax ku qaado ama dadkaba ixsaan iyo bilaash ugu qore laakiin qoraalka hadiidin khaasatan waa laazim bay noqonoo waajib buu ku noqonayaa markii cid kale la waayo qori kartaba isaga keligii waaba qori karaba markaasoo kale fardu cayn bay ku noqonaysa saas way maanaa laazim bay ku noqonaysa ayib haddii uu marka kiina gooni loola hadlay su-aal baa imaanayso daynta marka la qorayo ruuxa daynta bixiyey iyo ka lagu leeyahay la siiyey koodeebaa laga dhegaysanayaa oo daynta marka la qorayo yeedhinaya taabaa haddana laga hadlay walyumlil iladii calayhi alxaqu ninka xaqa lagu leeyahay ha yeedhiyo allana ha ka cabsado isagii baa lala hadlaya markuu yeedhinayo xaqa lagu leeyahay wax lagu leeyahay yuusan duudsiin oo yuusan dhimin wixii lagu lahaa xaqii sidii loogu lahaa iyo waktigii lagu ballamay ha sheego walyattaqi illaha rabba allana ha iska jiro inuu ilaahay tiirinayo ha la socdo yuusan macnaha waxa wax isdaba marin saasaa le waxba yuusan ka dhimin walaa yabkhas minhu shay-an kan xaqa ku leh ama xaqa laftiisiiba iyo dayntii yuusan wax ka dhimin ilahay ha ka cabso isagu ha yeedhiyo sababta loo leeyahay isagu ha yeedhiyo waxa weeye dadka markhaatiyada ah isaga waxa afkiisa ka soo baxay bay berrita ku markhaati furi doonaan haddii berrita ay noqoto in la isqabsado waxay uun dhihi karaan waxaanu maqlaynay isaga oo yeedhinaya oo hadlaya oo leh hebel baa intaas iyo intaa igu leh laakiin haddii ninka dayntale la yidhaahdo isaga yeedhi berrita maxaama la markhaati furi ninkii daynta lagu lahaa baa wuxuu dhihi karaa war isagaa hadalkana isagaa sheegay isagun baana laga qoray markhaatiyaduna intaa un bay dhihi karaan laakiin isagii daynta lagu lahaa qirashadiisa iyo yeedhintiisa markay goobjoog ka yihiin berrita hore cad baa lahaya marka isagii wax lagu lahaa ee xaqa lagu lahaa ha yeedhiyo waxaa timid marka hadduusan waxbaba yeedhin karinna kii daynta lagu lahaa oo wuxuu noqon karaa masalan safiih safiih buu noqon karaa safiiha waa ruuxa caqligiisa yacni caqli ku filan oo uu xoolaha ku maamulo male ama maamulka xooluhu jaahil ka yahay ama ma ahee waa uu yaqaanaa qaabka loo maamule balwad baa ka tambadata oo dadka xoolaha ku ciyaara safiih baa la yidhahda saas daraaddeed baa tasarufkii loo diiday iyo maamulkii laga joojiyey xoolihiisa maba ku tasarufi karaba safiih hadduu yahay xoolaha sida loo qaato loo dhaqo loo maamulo aan garanaynin ama maahe uu yahay daciif waa ilmo yar ruuxa daynta lagu leeyay ama waa oday da-a oo waxba yeedhin karin ama ma ahe maba maba awoodi karo inuu yeedhiyo wuu dhagala yahay luqadii wax lagu qorayo lagu yeedhinayo ma garanayo ma ahe maba hadli karaba yacni aw laa yastatiicu an yumilla dadka noocaasoo kale ah een iyagu yeedhin karaynin xaqiina lagu leeyahay weligoodaa u yeedhinaya midka macnaha safiihahana ruuxa xoolihiisa gacanta ku haye ama xaakim ah ama ehelo ah ayaa u yeedhinaya ilmaha yarkaa iyo odayga weynna cidda markaa mas-uulka kaabaa isagana wakiilka noqonaysa ruuxa afka leen hadli karin ama dhagahala ama luqadii aan garanayninna ruuxii kolba uu wakiil ka dhigto ee ii hada la yidhaahdo ayaa u yeedhinay intaasaa markaa kadib laynoo sheegay ayib intaa markii laga soo baxay ayaa waxaa loo soo galay masale kale qoraalkii baa laga yimi hadda qoraalkii yaa yeedhinaya see loo qoraya yaa qoraya waxaa la yidhi markaa kadib laba markhaati u sameeya markaad qoraysaan daynta laba markhaati oo raggiinna ah raggiinna waxaa loo leeyahay muslimiinta wey waa muslim qaan gaadhay oo haddana caqli lahoo waaleyn min rijaalikum saas raggiinna laba nin oo ka mida markhaati geliya dayntii marka la qorayo iyo marka la kala qaadanayo waxaa timid haddaba haddii laba nin la waayana laba nin haddaad weydaan meeshii labada nin mid ka mida iyo laba dumar haddaad heshaan labadaa dumarkaabaa waxay gelayaan ninka booskiisa laba dumara iyo nin baa marka markhaatigii furayay labada dumarka ah maxaa la ysugu lamaaniyeyba haddana su-aal imaanaysa mid keliya maxaa loogu kaaftoomi waayo waxaa mid keliya loogu kaaftoomi waaye an tudakira an yani an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma aluqra yani way lumi kartaa mid baa lumi oo halmaami siday wax u dhaceen daynta sidii loo kala qaatay intay ahayd waktigeedii bay mid halmaami ta kalaa la rabaa in lagu kabool ay xusuusiso saas way macanaha oo ragga maxaa isaga laysugu kabi waaye halmaanku wuxuu u badan yahay dumarka sidaana rasuulkeena ka sugantay sal lay slam maa ra'aytu naaqisaati caqlin wadiin buu nabi sal lay slm yani dumarka ilaa akhiri alxadiid dumarka wuxuu ku tilmaamay nabi sal lay slam naqsi caqli ah iyo naqsi diiniya labadaba naqsiga caqliga markuu nebigu tilmaamayo wuxuu yidhi soo hal nin iyo laba dumar ah isku mid lagama dhigin markhaatigood taasi waxay kutusaysaa naqsi caqliya buu rasulku uri sal lay slam culimada qaar ka mida waxay leeyiin ilahay baana garanaya rabbi baa abuurtay dadka allihii abuurtay baana ka warramaya allihii abuurtay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir dumarka gaala ma abuurin ilaahay baa abuuray raggana ilaahay baa abuuray allihii abuurtay baa iyagana sidan u abuuray raggana sida u abuuray isagii abuurtay oo saa u abuuray xikmad ka lahaa abuurka noocaasa baa axkaam ka dejinaya labadii nin nin haddii la waayo booskiisii laba dumar ha la geeyo waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto xikmad ah sababta loo leeya laba dumar ha laysku lamaaniyo inta badan meelaha dooduhu ka dhacayaan iyo suuqyada iyo meelaha cuquuddii heshiisyadu ka dhacayaan uma ay badnaa waa markaynu ka hadlayno way bulsho islaamiya oo dumarkoodu ay guryihii iyo hawlihii loogu talagalay ay hayaan meeshan laysku dhexyaacay maaha mar haddaynan hawshu meeshay ka dhacaysay u badnayn khibradooduna ku yar tahay waxay u badan tahay inay siday wax u dhecnayn u qabanin saas daraaddeed labadani inay isxoojiyaan baa laisku lamaaniye saas daraaddeed baa waxay leeyihiin waxyaabaha qaarkood iyo axkaamta qaarkood xataa iyagaa ragga kaga xoog badan oo masalan wixii ku saabsan masalan dumarka axkaamtooda dumarka axkaamtooda marka la yidhahdo ayagaa ku iyagaa macnaha waxa markhaatiga la qabanaya hal dumara hadday tidhaahdo anaa nuujiyey hebel oo naaskayguu nuugay hebladan uu qabanan anaa nuujiyo waa walaalo xagga naaska nuugmaysa walaalo ku yihiin warkeedaa la qaban laakiin nin hadduu yidhaahdo anaa markhaati ka labada nin isku naas nuugeen hal nin laga yeeli maayo soo ma limaada lianna waa axkaam aqoonta iyo garashadeeda ay dumarku u badan yihiin tanna amwaasha iyo suuqyada iyo cuquudda iyo raggaa u badan naqsigii caqligaha ee nabigu sheegay sal lay slam isaguna meesha kama baxsana oo asalku waa saas saas daraaddeed baa marka waxaa labada dumarka ah laysku kabo sidii hadii si haddii midi wax halmaanto ta kale ay u xusuus saas maana intaa markii laynoo sheegay ayaa waxaa la yidhi kuwa markhaatiyada ah haddii loo yeedho ha dhowto laba laba goorba waa loo yeedhi karaa marka hore ee wax la kala qoranayo waa loo yeedhi karaa kaalaya markhaatiga xambaara waa loogu yeedhi karaa marka dambe haddii laysqabsadana kaalaya markhaatigii aada xambaarteen fura waa loogu yeedhi karaa laba gooraba haddii loo yeedho yaysan diidin ha yimaadeen dib baa laynoogu celiyay hadalkii oo waxaa la yidhi daynta inaad qortaan ha ka daalina ama ha yaraato ama ha badnaato tan macno male waa wax yar waa iska yartahay maxaa dhib maxaa yani dhiba ku jira ha odhanine daynta qora ama ha yaraato ama ha badnaato maxaa daynta loo qora loogu celcelinaya daynta loo qoraya sababta loo qoraya laynoo sheegay iyo cilladu waxa weeye dalikum aqsatu cinda allah sidaasaa cadaalad badan alla agti wa aqwamu lishahaadati markhaati furka gudashadiisana saasaa u toosnaan badan maxaa yeeley shay qoran nin wata shay qoran ruux ka markhaati kacaya iyo waxaan qornay sooma kala toosnaan badno saas wa aqwamu lishahaadati wa adnaa allaa tartaabuu waxaa kalooy u dhowaansha badan tahay inaydaan halmaa inaydaan shakiyin qoraalku shakigiina meesha wuu ka saaraya haddii shaki yar ku galo qoraalkii baa meesha yaala marka wa adnaa allaa tartaabuu xikmadahaas faraha badan iyo faa'iidooyinkaasaa ku jira daynta qoritaankeeda ee wax kala qorta saasuu rabbi leeyahy subxana wa tacala waxaa laga soo reebay qoraalka inay tahay ilaa an takuna tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha baynakum yacni shay markaa aada la kala wareegeysaan kala gadanaysaan ganacsi hoo oo isii ah shaygana iga iib adiguna lacagtii baad wadataa hoo shaygii anigana lacagta isii tudiiruunaha baynakum wax isugu kiin hadhay maba jiraba hadday taasoo kale tahay inaydaan qorin wax dembi idinka soo gaari maayo qoraalku markaasi muhim ma sii aha saas way macnaha qoraalku muhim ma sii aha laakiin markaa waxaa fiican iyada lafteeda in markhaati loo sameeyo wa ashhiduu idaa tabaayactum aley markaad wax kala gadanaysaan markhaati u yeela markhaatigaasi marka wax la kala gadanayo loo samaynayaa isaguna laazim ma aha waa sida fiican maxaa yeele rasuulkeenna waxaa ka sugan sal alay wasalam xadiidka in uu suuqyada wax ka gadan jiray oo dadka la tacaamuli jiray marar badanna waxaa la hayaa isagoon wax markhaatiya u samaynin xadiidka nebigaa marka amarkan kaa sarfinaya oo wujuubka ka sarfinaya in iibka iyo ganacsiga iyo wax isku bedelashada markhaati loo sameeyo way fiican tahay laakiin laazim ma aha wa ashhiduu yani wa ashhiduu idaa tabaayactu ayib dardaaran baa aayaddii lanogu gabagabeeyey waxaa la yidhi kan qoraya ee qoraalka idiin samaynaya iyo midka markhaatiga ayaan la dhibin ayaguna yayna dadka dhibin laa yudaara labada macnaba way gashaa yaan la dhibinoo dhibku wuxuu ku imaan karaa ayagoo shaqo haystoo mashquulsan in la yidhahdo waryaa soo baxa ayaga oo matalan xanuunsanayoon kici karayn mid la yidhahdo kaale in la aflagaadeeyo ama macnaha waxa weye gacanba loo geysto kullu dalika waa dhib waxaynan xamili karin in lagu sameeyaay ma lama ma aha inaad dhibtaan ma aha dadka wax idin kala qoraya ama markhaatiyada idin ah ayagana yaan la dhibin ayaguna dadka yayna dhibin ayaguna dhibkay geysan karaan waxa weeye inay qoraalkii khaldaan wax isdaba mariyaan dadkii u kala eexdaan waxaan jirin ay ay qoraan oy xuquuqdii ay ku ciyaaraan middaa way iyaguna dhibkay geysan karaan marka iyaguna ha dadaaleen ayagana ha loo dadaalo yaan la dhibin saasaa rabbi leeyahy subxana wa tacaala haddaad samaysaan sidaa oo aad dhibtaan ama iyagu idin dhibaan waa faasiqnimo iyo daacadii ilaahay ood ka baxdeen wey alla ka cabsada oo ciqaabtiisa iska jira alle wuxuu idin bari subxaana wa tacala masaalixdiinu iyo danihiinu idin baray inkastoo ayna shardi iyo jawaab isu ahayn haddana sida ibnu kaiir iyo keyrkiile waxaa laga fahmaya ruuxu haddii uu alle ka cabsadoo dadaalo ilaahay wuu bari subxaana wa tacala masaalixdiisu baray laakiin hadduu ruuxu alla kacabsigii ka tago waxaa la garab marinayaa masaalixdiisii iyo danihiisii baa la seejinaya ilan waxa weeyaan alla kacabsigii waxaa ka mid ah inuu ruuxu cilmigii sharciga ku dadaalo barashadiisa ku dadaalo haddaad barashadii ku dadaaltana alla wuu ku bari dadka qaar baa waxay u fahmeen wattaquu llaha wayucallimukum allah iska fadhiiso oo salaada uun tuka meeshana wardi cilmi ilaahay baa dusha kaaga soo degi saas dhaxma taqwada waxaa ka mid ah cilmiga ilaahay aad ku helayso taqwada waxaa ka mid ah cilmiga sharciga inaad barato oo tilaabo qaado oo dhaqaaqdo ilaahay wuxuu kuu furayaa albaabo fara badan iyo faham fara badan iyo wax badan oo cilmi ah buu ilahay kuu furaya subxana wa tacala laakiin waa inaad horta taqwadii la timaado oo khashiya alla kacabsi la timaado asbaabtii cilmiga aad ku baran lahayd aad la timaado wa yucallimukum allah masaalixdiina marka alla waa idin baraya subxana wa tacala allana wax walba kii ogsoon weyey oo xog la socdo waxba ka qarsoona yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo idaa goortii tadaayantum aada isdaymisaan bidaynin dayn markaad isdaymisaan ilaa alintii laga gaadhay musaman oo la magacaabay dayn mudal faktubuuhu qora marbay laazim tahay daynta waktigeeda in la sheego khaasatan markay tahay daynta la yidhaahdo ku timaada baycu salamka shay baad lacagta sii horumarinaysa waana shay tilmaaman ood isla tilmaanteen adiga ninkaad ka doonayso lacagtii oad u horumarisay shaygii baad wakti hebel baan kuu keeni buy salaf baa la yahama salaf taasoo kale waa in la sheego waktiga uu kuu keenayo shayga tilmaamo dhammaystiran waa in laga bixiyo deymaha kaleetee la kala qaadanayo iyada lafteeda culimada qaar baa qaba waa waajib in wakti loo sameeyo si berrita muranka uusan u dhicin saas aan laysu qabsanin marka hala qoro qoro buu rabbi leeyahy subxana wa tacaala dhibka maanta ina haysta waxaa ka mid oo laleeyahay markaan ilaahay subxaana wa tacaala irshaadaadkiisaas iyo nidaamkaa uu dejinaya aan ka tagnay oon si fudud uun inta wax laysugu darsado oo si fuucad laysu dhexgalo oo si fudud wax laysu daymiyo oo shuruucdii shareecadaba aan la ilaalinaynin waxaa ka dhalatay inaan qoorta un iskula jiro saas way macana qoorta un aan la kala bixi lahayahay oo aadan kala garanaynin yaa garle yaase gardaray sababtu waxa weeye haddii wuxuun qoraala uu jiri lahaa oo la six raaco wax badan baa kala furfurmi lahaa sooma marka ha lagu dadaalo ha la qoro oo qorob rabbi leh subxana watacaala walyaktub ha qoro qaabkii loo qori laha waa lasii cadaynaya walyaktub ha qoro daynka baynakum dhexdiina kaatibun mid qoraa ah bilcadli cadaalad ha ku qoro si cadaaladi ku jirta ha u qoro midka qoraagii waa inuu qoraaye qoraaga ama si caamaba qoraalka ha u yaqaano ama bulshadu kolba nidaamkeeda marka la fiiriyo dad qoraal qoraalka noocerada loo isticmaalo kale hadday yihiinna waa okay waa fican walaa ya'ba yuusan diidin kaatibun mid qoraa'ihi an yaktuba inuu qoro yuusan diidinoo dadka wax u kala qoro kamaa sida callamahu llahu alle ugu baray subxaana watacala qoraalka ilaahay baa qoraalka ku baray nicmada intaad ka shukrido addoommada wax u kala qor hadiidi saas macna ooda bilaash ku qor xoole ma qaadan karti lagama wado qoraalka uu dadka u kala qorayo waa khidmo uu qabanayo waxbuu ku qaadan karaa laakiin waan diiday lama ogolaya ayib kamaa callamahu llahu siduu ilaahay u baray ha u qoro ama dariiqadii ilaahay u baray ee uu u bartay qoraalka ha u qoro falyaktub ha qoro waliyumlil ha yeedhiyo alladii midka calayhi dushiisa alxaqu xaqu uu yahay kaasi ha yeedhiyo ka xaqa lagu leeyahay waa midka daynta qaatay midka xaqu dushiisa yahay kaasi ha yeedhiyo marka daynta la qoray isaga afkiisa laga qoraya dadka markhaatiyada ee meesha joogana isaga afkiisa waxa uu qiranayo markaasay ka markhaati kici doonaan walyattaqi llaha allaha ka cabsado rabbahu rabbiga ha ka cabsado yani xaqiiqada sheegitaankeeda ilaah uga cabsado oo yuusan wax isdaba marin say wax u jiraan ha u sheego oo walaa yabkas yuusan dhimin minhu xaqa xaggiisa shay-an yuusan waxba ka dhimin dayntuu qaatayayo xaquu qabay yuusan wax ka dhimin ilaahayna ha uga cabsado hadduu addoonkan maanta siro ama uu khayaamo soo ilaahay kama dambeeyo taas maana markas jirow fa in kaana haddii uu yahay alladii midka calayhi dushiisa uu yahay alxaqu xaqu ruuxa xaqu dushiisa iyo xaqa lagu leeyahay hadduu yahay safiihan mid caqli fudud mid wax magaradoo ama xoolihiiba ku ciyaaraya ama meehe xoolaha qaabka loo maamuloba ma yaqaano hadduu saa yahay aw amase daciifan hadduu yahay mid tabar daran waa ilmo yar ama waa ruux da-oobay oo duq ah aw amase laa yastatiicu hadduusan keri karin an yumilla inuu yeedhiyo saddexdaaba oo muxuu yeedhin layahay muxuu kari layahay inuu yeedhiyo ma hadli karaba masalan ama ma ahe waaba dhagalaaya ama ma ahe luqadda lagu qoraye wax in lagu qoro la doonayo ma fahmayo muxuu yeedhin marka ma yeedhin karo markaa aw amase laa yastatiicu hadduusan keri karaynin an yumilla inuu yeedhiyo huwa isagu falyumlil markaa ha yeedhiyo weliyihu weligiisii ha yeedhiyo bilcadli cadaalad ha ku yeedhiyo ilmaha yar weligiisa daciifka weligiisa safiiha weligiisa kaa aan keri karin weligiisa dadka wakiilka ka ahee awliyadooda dadkaasaa yeedhinaya bilcadli ha ku yeedhiyo wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati markhaati geliya oo ka markhaati dhigta shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiina ka mid ah raggiina ka mid ah muslimiinta way macana gaal markhaati ha gashan hal xaalo ayaa gaalada la markhaati gashan karaa oo xaaladaana xaalo daruuro ah waxaynu ugu tegi doonaa fii suurati almaa-ida aakhirkeedaan insha allahu tacala ugu tegi doonaa laakiin yacni asalku waxa weeye gaal markhaati ma galo maxayna waa faasi wastashhiduu shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiina ka mid ah waa ragga qaangaadhay caqligana muslimiintana fain lam yakuunaa haddaysan ahaanin labadii markhaati rajulayni laba nin haddaysan ahaanin oo labadii nin la waayo fa rajulun faliyashhad ha markhaati kaceen rajulun nin ha markhaati kaco iyo wamra'ataani laba dumara nin iyo laba dumari ha markhaati kaceen oo ninkii la waayo booskiisii laba dumara ha la geliyo markhaatiyadaasoo miman cid ka mid a tardawna aada ka raalli tihiin oo min ashuhadaai markhaatiya ah min ashuhadaai markhaatiyada xaalay ka mid yihiin yacni markhaatiyada ama rag ka ahaadeen ama dumar ha ahaadeen waa inay yihiin dad diintooda iyo cadaaladooda aada raalli ku tihiin ood ku kalsoon tihiin hadday dad faasiqiina yihiin oo diintooda iyo cadaaladooda iyo akhlaaqdooda aada tuhunsan tihiin markhaati ha ka dhiganina faasiq markhaati ma gale faasiq markhaati ma galo waa inay dad caadiliina yihiin wey macana miman tardawna min ashuhadaa saas wey macana an tadilla halkaas su-aal baa ka imaanayso labada dumarka maxaa laysugu lamaaniyey an tadilla baa laysugu lamaaniyey waati jawaabto an tadilla inay lumi darteed baa laysugu lamaaniyey an tadilla inay lumi darteed ixdaahumaa midood inay lumi inay halmaami baa laga wadaa lumidaas shuruudii iyo qaabkii arintu u dhacday bay ka lumiy wax ka halmaami oo fatudakira ina oo fatudakira ay xusuusini ixdaahumaa midood alukhraa tii kale ay xusuusini kolba tii halmaanta ta kalaa xusuusinaysa wy maana saas weyaan walaa yaaba shuhadaa meelaha ay gaaladu xoogga saareenoo markay leeyihiin diinta islaamka xuquuqdii dumarka way ku tubatay tanoo kalea ka mid halkanay qabtaan waxay idhahdaan dumarka waa yeesteen muslimiintu way yeestaan shareecada islaamkuna waa yeestaa halkaasaa laga soo galaa haddii marka dadku uusan la soconin sharciga ilaahi subxana wa tacala iyo diinta iyo masaladan ay xagee ku salaysan tahay iyo cilladay leedahay si fudud bay u duufsan karaan wabitaali sidaas daraaddeed ba gabdho fara badan iyo dumar badan oo muslimiinta halkaa inta laga soo galay baa gaalnimo lagu riday saas maana waa lagu yasay ilaahay ma yasin subxaana wa tacala nin walba diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo allakacabsigiisa iyo iimaankiisa unbuu ku meel mari dumar hadduu yahay iyo rag hadduu yahay dumar fara badan baa iyuuna raggu gaari karaynin oo culimo ka mid yihiin oo kuwo caqliga ka mid yihiin oo ay xakiimaad ka mid yihiin oo raggu ayna gaari karayn laakiin aqlabkaa wuxuu yahay yacni nuqsaanulcaqligaasi aayaddu sheegtay rasuulkuna sheegay sal lay slam waa shay abuur ah ilaahayna ku abuuray subxana watacala bal taqaariir waxaa jirta adibada qaarkood dhakhaatiirta qaarkood ay qoreen oo ay leeyihiin caqliga dumarka iyo ragga markii laysu miisaamay ka ragga ayaa wuxuu leeyahay wuxuu dheer yahay giraamyo giraamyuu dheeryahy taa waa taqriir ay culimmada dibiga qaar ka mida intay baadhis ku sameeyeen ay gaadheen laakiin rabbigii callaamulguyuub ahayee abuuray baa annaga noo sii sheegay waa horaba kasii warramay subxana wa tacala rasuulkiisuna waa ka markhaati kacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka ninkii qaadana ha qaado ha qaato wey ninkii gaaloobina ha gaaliyo gaaloobo wey macana walaa ya'ba yayna diidin ashuhadaau markhaatiyadii yayna diidin idaa maa goortii ducuul loo yeedho markii loo yeedho oo loogu yeedho kaalaya markhaatiga qaada ama kaalaya fura oo markhaatigii guta labadaa midna yayna diidin walaa tas'amuu mu'miniintiio ha noogina oo ha ka caajisin oo ha ka daalina an taktubuuhu daynkii inaad qortaan sagiiran xaalo uu yahay mid yar aw kabiiran mid weyn xaalo uu yahay ilaa ajalihi muddadiisa intii laga gaadhay qoraalka marna ha ka daalina waa yar yahay intaad quursataan qoraalka ha ka tegin fara mar walba rabbi subxana watacala saasuu leey ayib daalikum kiina oo inaad qoraal ku samaysaan ayaa aqasatu cadaalad badan xoolahani waxaa la diidan yahay si fudud inay isaga tagaan waxaa kaloo la diidan yahay bulshada islaamku inay iska qabsato oo la murmo oo qalbigeeda wax isu galaan oo walaaltinimadii iyo midnimadii iyo isku duubnaantii ay wax galaan taasaa laga taxadaraya saas daraaddeed qora daalikum kiinaasaa aqsatu cadaalad badan cinda allahi ilahay agtiisa sidaasaa cadaalad badan oo xoolihii ku ilaashamayaan wa aqwamu taasaa toosnaan badan lishahaadati liadaai shahaadati markhaati furka gudashadiisana saasaa u toosnaan badan markhaatiga markaad gudanaynasaana waxaa u toosnaan badan inuu qoraal jiro wa adnaa taasaa dhawaansho badan u dhowaansho badan allaa tartaabuu inaydaan shakiin shaygii mar hadduusan qornayn markhaatiyadu way shakin karaan labadii daynta isku lahaana way shakin karaan laakiin hadduu qoran yahay lama shakinayo wa adnaa allaa tartaabu ila an takuuna waxaa laga soo reebayaa qoradii daynta qora qoraalkeedana ha ka daalina ilaa an takuuna inay tahay mooyaane atijaaratu ganacsiga idin dhex marayahay tijaaratan inuu ganacsi tahay mooye ilaa an takuuna tijaaratu ganacsigii inuu yahay mooyaane tijaaratan ganacsi xaadiratan oo joogta markaa wixii labadii shay ee laisdhaafsanayay labaduba meeshay yaallaan dayn ma aha tudiiruunahaa midaasoo aada wareejinaysaan baynakum dhexdiina aad ku wareejinaysaan waabaad la kala wareegaysaan bahad oo falaysa ma ahanin calaykum dushiina junaaxun wax dembi ah allaa taktubuuhaa inaydaan qorin midda noocaas midaasi marka aad la kala wareegaysaan qoraalkeeda haddaad ka tagtaan wax dembi idinma soo gaadhay dhib male wey macnaa saas ayib maxaa yeele maadaama waxba isugu kiin hadhinba nin walba wixii sii qaatay muran xagee buu ka imaanba macna muranba markaa laga baqi maayo wa ashhiduu marageliya oo markhaati u yeela idaa goortii tabaayactum aada wax kala gadanaysaan xataa kala wareegsiga markaad wax kala iibsanaysaan markhaati u yeela waxaynu yidhi waa sida fiican waa sida fiican berrinta waxaa imaan karta iyada lafteeda inuu yidhaahdo war maadan aniga isina waxiygii waad silcada badeecadaydi waad iga qaadatay lakin lacagti madaysa laakin hadduu markhaati meesha joogo wuxuu dhi war wuu ku siiya anaa joogo meesha waa dhici karta muran waa imaan karaa marka markhaati u sameeya ayib markhaatigaasi waxaynu soo sheegnay axaadiista nebiga sal alay wasalam ayaa waxay kutusaysaa inuusan laazim ahayn beeca marka wax la kala gadanayo laazim maaha oo wax lala kala wareegayo macna walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun yaan la dhibin mid qoraa walaa shahiidun iyo markhaati toona yaan la dhibin waa marka laga macneeyo yani majhuul baa laga macneeya markaas musamana waa laga macnayn karaayo walaa yudaara yuusan dhibin kaatibun qoraagu yuusan dhibin walaa shahiidun iyo markhaatigu toona kaatibkuna yuusan dhibin markhaatiguna yuusan dhibin ta horena waxay ahayd iyaga yaan la dhibin waa laba qiraao waa manaa labadaba macnaha waa geli karaan meesha wain tafcaluu haddaad samaysaan dhibidda aad dadka dhibaysaan ama isdhibiddaad isdhibaysaan haddaad samaysaan fa inahu kaasi fii ficilka noocaasi fusuuqun waa daaca ka bax oo bikum idinka idinku dheehan bikum idinka idinku sugan waa daacadii ilaahay ood ka baxdeen iyo sidii alla idinla rabay ood ka yani wax way ka dhex baxdeen wattaqu llaha war alla ka cabsada mucaamalaadkiina ilaahay uga cabsada sharciga ilaahay idiin soo dejiyey qaata wuxuu idin faray la imaada masaalixdiin iyo danihiinaa ku jirta wayucallimukum allahu alla wuu idin bari wixii idinka dhiman alla wuu idin bari subxana wa tacaala danihiina iyo masaalixdiina adduunyuu idin bari cilmigiiyo albaabadiisuu idin furi saa u dadaalow wallahu allana bikulli shayin wax walba caliimun kii xoggaal waa wey rabbi subxana wa tacala waxba rabbi kama qarsoono subxana wa tacala halkaa marka waxa weye axkaamtii yani waxa weye mudaayanada iyo isdayminta inteeda been ba lagaga soo hadlay macana ayib halkani waxa weeye ayadii baa weli lasii wadaa waxaa la yidhi wain kuntum haddaad tihiin calaa safarin socdaal dushii haddaad ku sugan tihiin oo safar ku dul sugan tihiin oo walam tajiduu aydaan helin kaatiban qoraa aydaan helin farihaanun falwaajibu waxa weeye rihaanun yani rahanyaalo rahanyaalkaasoo maqbuudatun la guddoomay fa in aamina hadduu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale ood is aamintaan waxbana aydaan kala qorin markhaatiyana u samaynin falyu-addi ha gudo alladii midka u'tumina la aaminay ammaanatahu ammaanadii ha gudo ammaanadiisii lagu aaminay ha guto walyattaqi illaaha allana ha ka cabsado rabbahu rabbigii ha ka cabsado walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata marag furka markhaati kaca ha furina ha qarinina waman yaktumha ruuxii qariya fa inahu isaga aasimun miduu dembaabay weeye qalbuhu qalbigiisu miduu dembaabay weye wallahu allana bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan caliimun midkii ogson wey rabbi subxana watacala tani waxa weeye waxaynu soo nidhi waxaa laynoo soo sheegay dayntii markaad kala qaadanaysaan wax kala qorta markhaatiyana u sameeyey ayib waxaa imaanaysa haddiiba la waayaba ninkii qoraaga ahaa dayntii waanu kala qaadanayna laakiin annaguna ma naqaano qoraal nin wax noo kala qorana maba jiro xalku muxuu noqonaya waxaa la yidhi haddaad safartihiin oo socototihiin nin wax idiin kala qorana aada weydaan rahan kala qaata rahantaasood kala guddoomaysaan la kala guddoomay rahanta waxaa la yidhahdaa waa shayga damaano ahaan aada u dhigayso markaad daynta qaado cudhaadh bay dhahaan soomaalida cudhaadh laga yaaba af soomaalida oo dhan ay wada taqaan inuusan ahayn laakiin waxa weeyaan waa wadaadadu cudhaadh bay ku macnayan marka shaygaasi markaad daynta qaadato aad dhigaysee ruuxii leedahay iga sii hay sii hayso intaan dayntaydii kaaga keenayo haddaan dayntii kuu keeni waayana waad iibsan oo waxaad waxaan kaa qaatay baad ka goosan tan noocaasoo kalea waxaa la yidhahdaa rahan la yidhahda marka haddii ay suuroobi weyday in wax la kala qorto rahan ha la kala qaato weliba rahantii ha noqoto mid la kala guddoomay afka keliyiisa noqon macnaheedu waxaa la diidan yahay inaad tidhaahdo war shaygan waa kaa daynsaday laakiin rahan baan ku siin doonaa yani waxa way bisha dambe maya farihaanun buuda baa la yidhi waa in la guddoomo oo ninkii daynta bixiyey rahantii uu la wareego saas way macana ayib marka wain kuntum calaa safarin baa la yidhi haddii aan safarba lagu jirin oo magaalada la joogo rahan lama kala qaadan kara miya waa la kala qaadan karaa xadiiskii nabiga sal alay waslam nabigu wuxuu geeriyooday isagoo diric direedkiisii nin yahuudiya uu rahan u haysto bukhaarigi iyo keyrkiiba ku jira sooma marka safar shardi ma ah laakiin safartay u badan tahay in la waayo nin qora ah saas daraadeed baa safarta loo magacaabay laakiin markaan safar lagu jirin xataa rahanta waa la kala qaadan karaa saas way macna haddii aada weydaan qoraa baa lehi qoraa haddaad weydaan waxaa lamid a haddii qalinkii la waayo waxaa lamid a haddii khadii wax lagu qoraye la waayo si kallasay dooniba ha noqotee qoraalkii hadduu suuroobi waayo bedelkiisii waxaa gelaysa rahantaa gelaysa saas maana ayib qoraalkii iyo rahantii ma laysku dari karaa ha inta daynta la kala qorto haddana rahan waa la kala qaadan karaa laa yani waxa wey mushkilo ma le saas weyaan ayib kadib baa waxaa la yidhi haddaad is-aamintaan oo qaarkiin qaarka kala aamino oo aad ka maarantaanba qoraalkiina ka maarantaan rahantiina ka maarantaan warniyo waan ku aaminsanahay dayntii wataasi hadda waktigaa ii keen waxba lama kala qoranin waxbana markhaati looma samaynin yacni waxa weeyaan rahan lama kala qaadanin haddaad is-aamintaan kii la aaminay baa lala dardaarmo waxaa la yidhi war kan la aaminay ilaahay dartii lagu aaminayow yacni wixii lagugu aaminay gudo ilahayna ka cabso rabbigaa ka cabso dadku ilahay dartii bay kugu aamineen iyo magaciisa alle dartii iyo ruux saalix oo toosan oo ammaano leh inaad tahay bay kugu aaminen alle magaciisa dadka ha ku khayaamin ha ku sir hadaad ruux saalix oo wanaagsan isaga dhigto oo shaati beenbeena dadka u huwanto dadka ha khayaamin ilahay ka cabso walyattaqi illaha rabbahu shahaadada ha qarinina baa la yidhi markaa kadib markhaati furka ha qarinina oo ruuxii markhaati furka qaaday markhaatiga qaaday oo goobjooga ahaa berita haddii loo baahdo yuusan qarinin ee xasho daraaddeed ama xaqan oo uu doonayo inuu dusiimo macnaha waxa meesha ka tago yacni ka baxo yuusan samaynin oo markhaatiga fura inaad markhaati beenaad furto iyo markhaatigii oo laguu baahday inaad qarisaayo waa isku dembi saas daraaddeed baa rabbi wuxuu yidhi haddaad qarisaan cidda qarisay qalbigiisaa dambaabay buu rabbi subxana wa tacala qalbigaagu hadduu dambaabay soo jirkaagiina ma dambaabin adigii o dhan baa dambaabay baa laga wada lakin qalbiga maxaa loo cabiray qalbiga waxaa loo cabiray waa meesha yani u ah xarunta u ah jirka jirka meesha xaruntiisa waa qalbiga qalbigii hadduu dambaabayna adigii o dhan waa dambaabtay wey macana dambi weyn baad gashay allahna subxaana wa tacaala waxaad samaynaysaan wuu ogsoon yahay wain kuntum haddaad tihiin calaa safarin safar dushii haddaad ku sugan tihiin haddaydan safar ku jirinna waa la mide oo walam tajiduu aydaan helin kaatiban mid qora ah waxaa la mid a haddaad waraaqdii wax lagu qorayo weydaan qalinkii weydaan yani yani khadii weydaan kulli waa lamid fa rihaanun falwaajibu waxa weeyaan rihaanun yani waxa weeye rahanyaalo ayaa waajibaya rahanyaalkaasoo maqbuudatun la qibdooday oo la guddoomay yaa guddoomaya ninkii daynta bixiyey baa guddoomaya uu qaatay oo uu la wareegay maqbuudatun oo la guddoomay jumhuur ahlilcilmiga waxay leeyihin culimmada intooda badan rahantu waxay uun laasimtaa oy rahan noqotaa markay gacanta gasho oo uu ruuxu guddoomo aayaddan aan laga qaadanaya macnaha fa rihaanun maqbuuda fa in aamina hadduu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale hadduu aamino ilaahay dartii uu ku aamino falyu-addii ha gudo alladii midka uu utumina la aaminay ammaanatahu ammaanadiisi ha gudo daynta lagugu aaminay gud dadka ha khayaamin jaaniska ka faidaysaa isdhih walyattaqi illaha allah ha ka cabsado rabbahu rabbiga ha ka cabsado haddaad isaga aada been iyo laqdabo iyo aftahanimo aada wax kaga qaadatay ma ilahay baad yani waxa weeye aada dabamartayn karta walyattaqi illaha rabba ku talagal mar walba ilahi waa kula socdaa subxana wa tacala walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata marag furka iyo markhaati kaca ha qarinina waman yaktumha ruuxii qariya fainahu isagu aasimun mid uu dembaaba weeye qalbuhu qalbigiisaa dembaabay wallahu allana bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun kii ogol ogaal buu yaalla subxana wa tacala ayib lilahi ma fi samaawaati wama fi lardi wain tubduu ma fi anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illah fayakfiru liman yashaau wayucadibu man yashaa wallahu cala kuli shayin qadiir lilahi ilahay keligii bay usugnaatay maa fi samaawaati ciraryaalka waxa dhexdooda iyo wamaa fi lardi waxa dhulalka dhexdooda wain tubduu haddaad muujisaan maa fii anfusikum nafafyaalkiina waxa dhexdooda ku jira aw amase tukfuuhu aada qarisaan yuxaasibkum wuu idin wuu idin wuu idinku xisaabin wuu idinku xisaabayaa bihi isaga allahu allah idinku xisaabay wuu idinkula xisaabtami rabbi subxaana wa tacala oo fa yakfiru wuu dhaafi markuu xisaabo kadib liman yashaau ciduu doonu u dhaafi wayucadibu wuu cadaabi man yashaau ciduu doonana wuu cadaabi wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awoodo wey aayadani samaawaadka iyo dhulalka intaba ilaahay inuu ogsoyahay bay sheeg inuu macnaha waxa wey leeyahay maadaama shuruuc iyo axkaam fara badan laga soo hadlay axkaamta allaha jidaynaya waa allaha dhulka iyo samaawaadka iyo inta ku noolba iska leh saas way macana ayib idinkana idin og waxaad qarsataan iyo waxaad muujisataanba wuu ogyahay wuuna idinka xisa uu idinkala xisaabtami doona markuu idinla xisaabtamana dadka qaar uu u dhaafo iyo qaar uu u cadaabu ka dhig allana wax walba wuu awoodaa wax kasta ilahay waa kari karaa subxana watacala saas way macana aayadani markay soo degtay sida xadiidka uu soo saaray imaamu axmed iyo muslim can abi hurayra ay ka soo saareen aayadani markay soo degtay saxaabada nebiga way ku daraatay salawatu rabbi wasalaamu caleyh way ku adkaatay xoogaa cidhiidhiya galeen maxay aayaddu maxay leedahay waxaad qarsataan iyo waxaad muujisataanba waa laydinkala xisaabtamay wixii la muujista la gelay waa waxay gacantu samayso ama afku ku hadlo ama adimadu sameeyaan laakiin wixii qalbiga ku jiroon weli ka soo bixinba waa laydinkula xisaabtami haddaa qalbigaaga wax yar zina kusoo dhacda waa lagula xisaabtami saas way macnaha wax yar haddii ilaahay shaki shaki yarba waswaas yarba hadduu qalbiga kaa galo waa lagula xisaabtami qalbigii wixii sheekadii uu ku sheekaysanaye weli aan af ka soo bixin adinna uusan samaynin waa laydinku xisaabin haddii layidhi oo qalbiga ma awood baynu u leenahay aynu kaga celin waxyaabahaas ma ka celin karnaa kama celin karna xaalku marka waa adkaaday waxaan la keri karinba baa laysu cadaabahaya saasay saxaabadii u fahmeen arrinku marka waa cuslaaday oo saxaabadu yani waa ku adkaatay markaasay nebiga u yimaadeen sal alay wasalam markaasay jilbaha ku fadhiisteen waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah kullifnaa walaa nutiiquhaa waa nalagu kalifay mana kari karno markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam aturiiduuna an taquluu kama qaala ahlu lkitaabeyn ma waxaad doonaysaan ummadihii idinka horreeyey kitaabta la siiyey say dheheen oo kale inaad dhahdaan maxay dhaheen ummadihii hore samicnaa wa casaynaa allow hadalkaagii maqalay oo diidnay bay dheheen ma saasoo kalea rabtaan inaad dhahdaan oo ilaahay aayaduu soo dejiyey qur-aankiisa asaa dhad ma saasa rabtaan bal quuluu dhah bu nabi uri sal lay wasalam samicnaa wa aatacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir waxaad dhahdaan allow hadalkaagii maqalay yeellay dembi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa rabbiga now xaggaagaana loo ahaanayaa oo dadku u noqonaya markii arrinkaasi quluubtoodii ku sugnaatay oy ogolaadeen aayadda akhrinteediina carabkoodii u layliyamay oo uu la qabsaday kadib ayaa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayadda ka dambaysa aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun oo alla uu kaga markhaati kacayo nebi maxamed iyo mu'miniintii la joogay inay ilaahay wuxuu ka rabay qaateen oo rumeeyeen soo nebi ma dhihin qaata oo waan yeelay dhaha haw markay sidaas yidhaahdeen oo aayaddaasi soo degtay ayaa alla subxaana wa tacaala arrinkii marka cuslaa ay yidhaahdeen ma qaadi karno ayaa markaa la bedelo waa la nasakhay waxaa lagu bedelay aayadda taa kasii dambayso laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa naf ilaahay ma kalifayo karaankeeda waxaan ahay waxaad kari kartaan unbuu ilahay idinkula xisaabtami marka waa la bedelay maxaa laakiin markii hore ujeeddadu maxay ahayd waxaa la fiirinaya bal mawqifkay iska taagaan ilaan marar fara badan baan adoon shaygani ilaahay ogyahay inuusan fulaynin baa lagu tijaabin soo ma nabi ibraahim calayhi salaam wiilkaagi gawrac soo laba dhig haddana soo lagama baajinin maxay tahay xikmadda ku jirtay nebi ibraahim baa la tijaabinayay shaygu haba kugu cuslaadee xagga ilaah hadduu ka yimaado waa inaad tidhahdo samicnaa wa atacnaa hadal waa inaad ka kiya kadib buu ilaahay markuu ku arko inaad yani fiican tahay ayuu kaa fududayn marka saas way macanaa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaa aakhiri alaayaat ayaa markaas soo degay oo rabbi subxaana wa tacala arrinkii isagaa ku fududeeyey saas way macana lilaahi ilahay keligii bay usugnaatay maa fi samaawaat samaawaadka waxa dhexdooda iyo wamaa fi lardi dhulka waxa dhexdiisa ilahay keligii buu usugnaaday wain tubduu haddaad muujisaan maa fii anfusikum nafafyaalkiina waxa dhexdooda ku jira aw amase tukfuuhu aada qarisaan yuxaasibkum wuu idinkula xisaabtami ama wuu idinka xisaabini bihi isaga allahu alla idinku xisaabi alla subxaana watacala wuu idinkala xisaabtami arrintaa laydinku dayn maayo oo fa yakfiru wuu dhaafi alla liman yashaau ciduu doonu u dhaafi wayucadibu ciduu doono u dhaafayo waa muuminiinta saalixiinta wayucadibu wuu cadaabi alle man yashaau ciduu doonana oo gaaladii wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awoodo wey wax walba ilahay waa kari karaa subxana wa tacala waxyaalauu kari kara waxaa ka mid a inuu addoommadiisa qaarna cadaabo qaarna janneeyo saas maana qaarna u dambi dhaafo qaarna cadaabo ayib aamana arasuulu rasuulkii waa rumeeyey yani xadiid kaloo saxiixa jira nabigu leh sal lay slam ina allaha tajaawaza can ummatii maa xadatat bihi anfusuha maa lam takalam aw tacmal bihi ilaahay ummadayda wuu u dhaafay waxay nafteedu ku sheekaysanaysay qalbigu ku sheekaysanayo haddayna ku hadlin ama samaynin haddii aad ku hadasho waa lagaa qori haddaad samayso waa lagaa qori laakiin qalbiga intay ku wareegayso go-aanna aadan gaadhin laguu qori maayo saxaabada nebiga waa ku yimid nebi allow wax waxaanu qalbiganaga ka dareemaynaa midkaya aada ula culus inuu afka kaga hadlo shaydaan baa u imaano wuxuu leeyahay rabbigaa samada yaa abuuray allah dhulka yaa abuuray allah adiyaa ku abuuray allah oo alla laftiisa yaa abuuray ma wax afka lagaga hadli karaa waxaasaanu qalbiganaga markaa rud kusoo dhacayo bili markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam yani ma hesheen arrinkaa ma hesheen haabay dheh dalika sariixu liimaan buu nabi uri sal lay slam waaba iimaan cad caddaantii iimaanka wey maxaa yeelay shaydaan mar hadduu ku guulaysan waayey waswaaskii qalbiga uu wadwaday inuu afkaaga ka soo saaro ama adinkaaga ku dhaqaaqo soo iimaan maaha waxa ka celinay waxa diidanayso iimaan ma saas weeyaan marka wixii qalbigu ku sheekaysanaya laakiin aadan go-aan ku gaadhin laguu qaban maayo haddiise aada qalbiga go-aan ka gaadho inaad shayga samayso ilaahay uu necab yahay macsiyada qalbigaagaa go-aan ka soo go-ay markaa waa lagugu qoraya ha xadiiska axaadiis kalaa jirto macnaha faa'iideynayso nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh weli uusan go-aan ku qaadanin aamana arasuulu rasuulkii waa rumeeyey nabi maxamed sal alay slam wuu rumeeyey bimaa shaygii unzila lagu soo dejiyey ilayhi isaga xaggiisa min rabbii xagga rabbigii looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintiina waa rumeeyeen kullun dhammaan aman agga rabbigii looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintiina waa rumeeyeen kullun dhammaan aamana wuu rumeeyey nebiga iyo macnaha muminiintuba wey aamana way rumeeyeen billahi ilahay buu rumeeyey kulligaas wa malaaikati iyo malaaigtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushii allau soo diray bay wada rumeeyeen qaa'iliina xaalo ay leeyihiin laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin axad dhexdii oo min rusuli rususha ilahay ka mid rususha ilaahay jamaacadooda iyo wada jirkooda ma kala geynayno ma kala qaadayno oo iimaanka ku kala qaadi mayno intaan qaar rumayno qaarna beenin mayno wa qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii samicnaa allow hadalkaagii maqalay wa atacnaa yeelay gufraanaka dembi dhaafkaagaanu ku weydiisanayna nas'aluka allow waxaanu ku weydiisan gufraanaka dembi dhaafkaagaanu ku weydiisan rabbanaa rabbiganow wa ilayka xaggaagu almasiiru ahaanshuhu ahaaday dhanka loo ahaan doono ee lagu dambayn doono loo noqon doonona waa xaggaaga saas yidhahdo macna hadalkay muminiintu dhehen aayaddani waa markhaati fur allah wuxuu u markhaati furay nebi maxamed sal alay waslam iyo mu'miniintii mar haddii la tijaabiyey oo aayaddii hore lagu tijaabiyey tijaabada natiijadeedii waxay noqotay imtixaankii inay ku baaseen shahaadadii la siiyey waata marka ruuxu markuu baasto shahaado lama siiyo shahaadada rabbi siiye subxaana wa tacaala imtixaankii ay galeen kadib markay ku baaseen waata nebi maxamed waa rumeeyey wixii lagu soo dejiyo rabbigii lagaga soo dejiyey mu'miniintuna way rumeeyeen kulligood waxay rumeeyeen alle malaa'igtiisa kutubtuu soo dejiyey rususuu soo diray ayagoo weliba odhanayo rasuul ilahay kala geyn mayno maxaa yeele ummadihii ka horreeyey baa rususha kala geeyey hal rasuula ummadii beenisa rususha o dhan way beenisay yahuudi waxay beenisay nebi ciise iyo nebi maxamed sal la alay slam soo ma nasaarana waxay beenisay nebi maxamed bay beenisay salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin ummadda islaamku waa ummadda keliya ee rususha iyo nebiyadii ilahay soo dirtay oo dhan wada rumaysa saas wey macana ambiyaau bani israa'iil iyo kayrkoodba way rumaysan yihiin muslimiintu laa nufariqu bayna axadin minhum maxaa yeele hal rasuul alla oo la beeniyo waa gaalnimo rususha kale rumayntooda waxba kuu tari mayso ilahay rumayntiisuna waxba kuu tari mayso saas wey aakhara rumaynteeduna waxba kuu tari mayso hal rasuul haddaad beeniso saas wey macana ma kala geenino wa qaaluu samicnaa wa atacnaa waa markhaati furkiyo waa hadalkay yidhaahdeen ee nebigu uu baray uu yidhi saa dhah hadalkiibuu alla subxana wa tacala soo guuriyey macna ayb aamana arasuulu rasuulkii waa rumeeyey aamana arasuulu rasuulkii waa rumeeyey nebi maxamed sal alay waslam bimaa shayguu rumeeyey unzila lagu soo dejiyey ilayhi isaga xaggiisa min rabbii xagga rabbigii lagaga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintiina way rumeeyeen kullun dhammaan aamana waa rumeeye billaahi ilaahay buu rumeeyey wa malaaikatihi iyo malaaigta ilah wa kutubihi kutubtii alle soo dejiyey warasuuluhu rusushiisibay rumeeyeen laa nufariqu iyagoo odhanaya oo ku qawlaya laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin ruux dhexdii oo min rusulihi ilahay rusushiisa ka mid axad rususha ka mida kala geyn mayno oo iimaanka ku kala qaadi mayno qaarna beeni mayno qaarna rumayno iimaankaan isugu geynayenayo waa wada rumaynayna wey wa qaaluu waxayna yidhahdeen samicnaa maqallay hadalkaaga allo wa atacnaa yeellay oo qaadanay kufraanakaanu ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaaga wixii naga dhacay wixii qalade naga dhacay noo dhaaf rabbanaa rabbigana waileyka xaggaagu almasiiru ahaanshuhu ahaaday ahaansho dhinaca loo ahaanayo loo laaban doono xaggaaga wey rabbiga laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa markii laga markhaati kacay inay rumeeyeen oo arrinkii culayska ay u arkayeen ay qaateen ayaa rabbi subxana wa tacala markaa fududeeyey laa yukallifu ma kalifayo allahu alle ma kalifayo nafsan naf ma kalifo ilaa wuscahaa karaankeeda mooye lahaa nafta waxaa u sugnaaday maa kasabat waxay kasbatay waxay kasabtay bay leedahay wa calayhaa dusheeda waxaa ahaaday maktasabat waxay kasbat waxay kasbatay leedahay maa kasabat waxay kasabtay iyo maktasabat waxay kasbatay saas kale waxay kasbatay iyadaa iskale oo dembi oy gashay waxay kasabtay oo khayrana iyadaa iskale rabbanaa rabbiga now bay odhanayaan mu'miniintii ducadoodii baa macnaha qaybtii labaadu ducada hadalku horuu u xidhida waxay leeyihiin mu'miniintii rabbinaa rabbanaa rabbiga now laa tu'aakhidnaa hana qabanin oo ha noo qabanin in nasiinaa haddaan halmaanno aw amase akhta'naa aan gafno annagoo hagaajiya isle haddaan xumayno rabbanaa rabbiganow walaa taxmil ha xambaarin calaynaa dushannada ha xambaarinin isran culays ha noo xambaarinin takaaliif aanaan qaadi karaynin iyo waajibaad aanaan ka bixi karaynin oon noo fududayn ilahu dusha hanaga saaray isri wey kamaa sida xamaltahu aada ugu xambaarisay cala aladiina kuwii dushooda min qablina annaga naga horreeyey kuwii naga horreeyey sidaad takaaliif ay qaadi waayeenoo ku cuslaa aada u saartay ilahu annaga hana saare rabbanaa rabbiganow walaa tuxamilnaa yacni hana xambaarsiinin maa shay hana xambaarsiinin laa taaqata awood lanaa annaga ayna noo sugnaanin bihi isaga ayna noogu sugnaanin oo ah maxay masaa'ib ah masaa'ibta dhacdooyinka dhacaya ee ilaahay ka imaanaya ee addoommada ku dhacaya waxaanaan qaadi karin ilahu hanagu ibtilayno saas way macnaha ayib wacfu allow cafi cannaa xagganaga iska kaana cafi wakfir lanaa ilaahu ceebtanada aso warxamnaa noo naxariisto anta adigu mawlaanaa sayidkanaga noo hiiliyaa tahay fansurnaa noo hiili cala alqawmi qowmkii dushooda alkaafiriina ee gaalada ha nooga heli ayib aayaddani tii horay nasakday oo bedeshay waa ra'yiga loo badan yahay laakiin ibnu jariiri tabari iyo keyrkii baa waxay leeyihiin aayadda hore macnaheeda lama bedeline macnaha waxaa laga wadaa alla subxaana wa tacaala waxaad qalbiga gashataan aakharo wa idinkula xisaabtami doonaa laakiin haddii laydinkula xisaabtamo ma aha in laydin cadaabaye waa laydin cafin markii laydinla xisaabtamo oo laydin weydiiyo aayaddanna waa madax banaanta laakiin sidii hore aan horay u marnay aan iska marnay waxa weeyaan aayaddaasi waxay fududaysay macnihii aayadda hore laga fahmay wixii aydaan kari karayn oon karaankiina ahayn alla idiin qaban maayo waxaad shaqaysaan ood kasabtaan oo khayr aada leedihiin waxaad shaqaysataan oo dembi ana dushiina wey kasabka maxaa la yidhahdaa waa wixii ama afka ka dhaca ama adimada ka dhaca soo maha taa unbaa laydiin qaban ama ajiraad ka helaysa laakiin wixii niyada iyo qalbiga wixii ku wareegayahay taas yacni ma kari kartaan celinteeda saas daraaddeed laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha halkaas iyadu gelaysa saas way macana lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat waa waxay samayso afka ha ka samayse ama adinka ha ka samayse uncadii mu'miniinta qaarkeedii dambe ayaa la dhammaystiray mu'miniintu waxay ku ducaysanayaan rabbi weydiisanayaan rabbi ow ha noo qabanin haddaanu halmaano ama aanu gafno halmaanku waxa weeye ama waajibaadkii shareecadee lagu saaray baa qaar halmaantay ama ma ahee dunuubtii lagaa reebay ee waxyaabihii daal lagu yidhi ayaad intaa ismaal halmaantay baa qaar ka mida ku dhacday halmaan baa la yidhahda khada'ana waxaa la yidhahdaa adoo wax hagaaji isleh baad wax khaldaysaa saas way macana dad baad isleedahay ku jihaad dadkuna waa dadaan la layn karin oo in macnaha lalaayaba ayna banaanayn adigina waad laysa niyadna waxay kaa tahay jihaad adigu jihaad baad u socotaa marka waa khada soo ma sidii ku dhacday ninkii laodhan jiray khaalid oo kale sooma saas weyaan salaad tukaad isleedahay adiga xaggaaga waa dalaashay oo barashadeedii ku dadaashay oo tukashadeedii ku dadaashay oo waa hagaaji baad isleedahay lakin waxbaa kaa qaldan a waxbaa kaa qaldan saas wey macnaha cilmi baraad leedahay waxbaa kaa qaldan khalad wixii anagoo hagaaji isleh khaladka aan gelaynaa laga wadaa aw akhta'naa allow haddaanu meeshaanu wax hagaajiya islahayn gafno gafka ilahu ha noo qabanin saas wey macnaha ayib meesha rasuulkeena waxaa ka sugan sal lay wasalam intaa markii ay mu'miniintu ku ducaysteen rabbi wuxuu yidhi qad facaltu waan yeelay soo wax weyn ma waa intaa waan idinka yeelay ayib walaa taxmil calaynaa isran baa haddana layidhi ducadii baa socota allow ha nagu xambaarin dushannada culays aanaan ka dhigin culayska waxaa laga wadaa shareecada takaaliifteeda waxyaabo culculusoo waxaa jira nafta bini aadamka way samayn kartaa laakiin haddana waa ku culusta masalan haddii layna dhihi lahaa tusaale weeye konton salaadood maalinkiiba tukada sooma samayn karno waan samayn karnaa konton salaadood waa la tukan karaa maalinkii laakiin culays bay nugu tahay sooma haddii la yidhahdo bil walba ka sooma shan iyo toban beri oo waajib bay idinku tahay waan samayn karnaa laakiin culays bay nugu tahay sooma marka waxyaabo culays ah ilaahu hana saarin oo takaaliifta shareecadada yani waxa weye hanagu waajibin ama waxyaale aanaan u baahannahay oo masaalixdanadi danahanaga ku jira hanaga xaaraamayn saas way macnaha ummadihii inaga horre taa markii ay ku duceeyeen mumin ummadihii inaga horreeyey saad ugu xambaartay maxaa sidaad ugu xambaarisay ummadaha inaga horrey maxaa loo xambaariyey yani waxa weye reer bani israaiil oo kaleeto waatan soo marnay markii tawbad keena layihi tawbadoodu maxay ahayd islaaya soo lama dhigo soo arrin culus ma innaga laakiin tawbadeennu maxay u baahan tahay astaqfiru llahi wa atuubu ileyh astaqfiru llaha wa atuubu ileyh kelime afka aad ka tiraada qalbigood hagaajiso sooma iyo waxoogaa go-aan ah sooma kala fududa marka ummadihii hore meeshii ay nijaasa ka gaadho jirkooda ama maradooda in la gooyay ahaan jirta bay leeyi innagana waxoogaa biyaha intaad soo qaata iska dha sooma fudud ummadihii hore allow culayskaa saartay hana saarin saas ayib walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bihi iyadana waxaa laga wadaa taa hore hadday takaaliifta shareecada tahay waa culayska masaa'ibta ah culays aadan u sabri karin oodan u dulqaadan karaynin oo diintaadiiba khatar gelinaya ilahu hay saare ama caruurtaada ha ku dhaco ama naftaada ha ku dhaco ama xoolahaaga ha ku dhaco yacni masaa'ib allow aanaan qaadi karin hana saarin wey macana saas weeyaan oo allow naga leex labadoodaaba sidoo kale mid walba markii mu'miniintu ku ducaysteen nebiga waxaa ka sugan inuu yidhi qad facaltu alla subxana wa tacala iyadana waa idinka yeelay oo sameeyey ducadaa iyadana waan idinka yeelay wacfu canna waqfir lana warxamna anta mawlana fansurnaa cala alqawmi alkaafiriin intaa markay ku ducaysteenna alla wuxuu yidhi qad facaltu waan yeelay marka ducadani kulli layska wada yeeli waa wax weyn bishaaro kulli waa layska wada aqbalay ilahay baa inaga aqbalay subxana wa tacala ayib laa yukallifu llahu alla ma kalifo nafsan naf ma kalifo ilaa wuscahaa karaankeeda mooye lahaa waxaa u sugnaaday naftaasi maa kasabad waxay kasbatay waxay kasabtay bay leedahay oo khayr ah wa calayhaa dusheeda waxaa maktasabad waxay kasbato oo dembi ah yaa dusheeda ahoo yani waxa weye loogu abaalgudkiisa xun ay helaysaa wey rabbanaa rabbiga now bay mu'miniintii leeyihiin laa tu'aakhidnaa hana qabanin in nasiinaa haddaan halmaano haddaanu halmaano allow hana qabanin aw amase akhta'naa aan gafno khata'a waxbaad hagaajin rabtaa way kaa xumaatay taas way macnaha ama aanu halmaanaba rabbanaa rabbiganow yacni khata'a marka macnahaasaa la yidhahda xadiiska nebigu waa kii ah sal alay waslam rufica can ummatii alkhata'u waalnisyaan wama stukrihu calayh ummadayda waxaa laga kor qaaday wixii halmaan uga dhaca gaf wixii uga dhaca iyo wixii lagu qasbo intaaba waa laga kor yeelay bu nebi uri salawatu rabbi waslamu aleyh in nasiinaa haddaan halmaano allow hanoo qabanin aw amase akhta'naa aan gafno rabbanaa rabbiga now walaa taxmil ha xambaarinin ha ha xambaarinin calaynaa dushanada isran culays kamaa sidii xamaltahu aada ugu xambaarisay cala aladiina kuwii dushooda min qablina annaga hortanna ah ummadihii naga horreeyey allow saad ugu xambaarisay takaaliifta culus annagaana hanoo xambaarin wey macna oo naga fudude rabbanaa rabbigana walaa tuxamil hana xambaarsiinin maa shay hanoo xambaarsiinin laa daaqata awood lanaa annaga aynan noo sugnaanin bihi isaga oo masaa'ibta ah masaa'ibta dhacaysa saas in loo kala duwaa fiican si laba macno oo madax mid madax banaay usoo baxo wacfu canna allowna cafi wakfir lanaa allow noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso cafiga waxaa laga wada wacfu canna dembiga adigiyo annaga noo dhexeeya ilaahay ow naga saamax waa mid wakfir lanaana waxaad ku fasirtaa addoommadana ilaahow ha nagu fadeexayninin naga ceebtanada qari a ka hore waa adiya rabbi inta idin dhexaysa wakfir lanaana addoommada iyo adiga inayna ceebtaada ogaanin oodan fadeexoobin warxamnaana waa kuwa soo socdaiyo mustaqbalka ilahu ilaali saas daraaddeed ba culimada selafku waxay idhahdeen ruuxa wuxuu u baahan yahay taa'ibkee toobad keenaya horta in ilaahay uu saamaxo oo dembigii ka saamaxo kow inaan la fadeexaynin oon adduun iyo aakharo midna lagu fadeexaynin oo ceebtiisii la qariyo oo addoommadu aynan arag soo laba ma mustaqbalka dambe iyo dib dambe in la ilaaliyo oo laga waardiyeeyo saddexdoo sooma baahna saddexdii baa laysdaba dhigay wacfu canna allowna cafi oo na saamax wakfir lanaa allowna asturo ceebtanada qari warxamnaa ilaahu noo naxariiso oo mustaqbalka soo socda ilaahayow yacni naga ilaali xumaantow anta adigu mawlaanaa sayidka nagaa tahay naasirka noo hiiliyaa tahay ee fansurnaa allow noo hiili cala alqawmi qowmkii dushiisa alkaafiriina ee gaalada labadaa aayadood ee suuratu lbaqara ugu dambeeya fadli gooniyay leeyihi marka waxaa ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi xadiis xudayfa laga warinayo axmed iyo dabaraani iyo keyrkood baa soo saaray axmed iyo dabaraani iyo keyrkood baa soo saaray sheikh lalbanina wuu saxiixiyey nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam uctiitu hadihi alaaya min aakhiri suurati lbaqara min kanzin taxta alcarshi lam yucطahaa nabiyu nabiyun qabli buu nebi yuri sal lay slam labada aayadoodee ugu dambeeya suuratu lbaqara waxaa la iga soo siiyey buui oo nebigu la iiga soo dhiibay kanzi kayd carshiga hoostiisa halkaasaa laiga soo siiyey nebi iga horreeyeyna ayagoo kale lama siinin buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh saas daraaddeed baa bukhaariyo muslim saxiixooda waxaa ku soo arooray inuu nebigu yidhi sal lay wasalam ninkii labada aayadood ee suuratulbaqara ugu dambeeya habeenkii akhriya way ku filan yihiin buu nebi uri sal lay slam maxaa laga wadaa waxay kaga filan yihiin shar oo dhan shaydaan iyo tuug iyo khaa'in iyo jin iyo balaayo wax dhibto o dhan way kaaga filan yihiin laakiin ma ku dadaali kartaa wy adugu fadiiladaa khaaskaa bay leeyihin labadaas aayadada ugu dambeeya suuradda bismi illaahi araxmaani araxiimi suuratu ali cimraan suuratu ali cimraan waa suura makiya suuradda inteeda hore waxay kusoo degtay ilaa taqriiban sagaashan aayadood wax ku dhow waxay ku soo degtay niman wafdi ahaa oo nasaaro ahaa oo nebiga u yimi sal lay slam wafdi najraan la dhihi jiray ayay ka hadlayaan saas daraaddeed baa qisadii nabiyullaahi ciisa calayhi salaam iyo hooyadii maryam iyo siduu ku dhashay iyo wixii baa laga hadli doonaa macana ayb fadli gooniyoy leedahay iyo nusuus gooniyo kusoo arooray fadligeeda waa xadiiskaynu axaadiistan soo marnayo suuratulbaqara iyo iyadoo wada socda baa axaadiis ku soo arooreen iyadiyo suuratulbaqara oo qur-aanka hogaaminaya maalinta qiyaamada imaan doonta akhriya buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalinta qiyaamada way shafeeci doontahay oo qur-aanka iyadaa hogaaminta iyadiyo suuratulbaqara baa u horrayn doonta ayaga oo waxay imaan doonaan aada moodo daruur oo kale markaasay saaxiibkoodii akhrin jiray ayay hadhaynayaan oo u shafeecayaan maalinta qiyaamada suuratu ali cimraan iyo suuratulbaqara bismi illaahi araxmaani araxiimi aliflaamiim aliflaamiim maxaynu dhahayna ilaahay baa garanaya sooma waa saynu macnaha kusoo baranay suuraddii hore allah yaqaana macnaheeda allahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye ha yani waxaan idhi madin maxaa idhi makiy miya ha madaniy wey madaniy wey sax suuraddu waa makiya ali cimraan allahu alla laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye alxayu wey alla subxana watacaala waa midka nool oo noloshiisu dhamaystiranta alqayuumu midka taagnida badan wey labadooda waxaan kusoo baranay waxaynu kusoo baranay suuratulbaqara soo ma alxayu alqayuum iyagoo saa isu dabayaan labada magaca alxayu midka nool weeye oo nolosha kaamilkaa leh alqayuum wey rabbi subxaana wa tacaala midka taagan goonidiisa u taagan oo cidna ku tiirsanay jiritaankiisa u taagan addoommada maamulkooda cid walbana isaga ay ku taagantahay saas maana ayib nazla alismu ismullahi alacdam waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan yani culimada qaarkood waxay ku sheegeen ismullahi magaca ilaahay weynanka badan ee haddii wax lagu weydiisto uusan diidin oo addoommada siiyo waxay ku jirtaa bay leeyihiin alxayu alqayuum bay ku sheegeen labada magac nazla waa dejiyey alla subxaana wa tacala calayka dushaada kugu soo dejiyey nebigo alkitaaba kitaabkii buu kugu soo dejiyey waa qur-aanka bilxaqi asagoo xaq ku dheehan xaalo uu xaq wato musadiqan xaalo uu yahay mid rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaa kutubtii ka horraysay buu rumaynaya wa anzala alla wuu soo dejiyey altawraata tawreed buu soo dejiyey muusuu kusoo dejiyey walinjiila injiilna wuu soo dejiyey ciisuu kusoo dejiyey min qablu qur-aanka ka hor hudan ayagoo hanuun ah ayuu soo dejiyey linnaasi dadka hanuun u ah wa anzala alla wuu soo dejiyey alfurqaana kii xaq iyo baadilka kala bixinayay buu soo dejiyey ina aladiina kuwa marka kafaruu gaaloobay biaayaatillahi aayadaha ilaahay kuwa diiday lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag oo daran wallahu allana casiizun midkii yacni reeyo weeye oo qaalib ah duntiqaamin oo argoosi u saaxiiba ciddii yani beenisa oo aayadihiisa diida inuu ka argoostuu rabbi leeyahay subxana wa tacala kitaabkanuu alla soo dejiyey waa qur-aanka soo dejintiisuna waa xaq xaq buu wataa laa yaatihi lbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi hortiisa iyo gadaashiisa midna baatil kama yimaadee waa xaq barax tiraw ayib shakina kuma jiro inuu xaqa ilahay kasoo degay xagga ilahay kasoo degay tilmaamihiisa waxaa ka mida kutubtii isaga ka horraysay buu rumaynaya see buu rumaynaya kutubtii hore waxaa ku taallay inuu kitaabkani imaan doono nebi maxamedna soo bixi doono imaanshaha kitaabkani uu yimid waa markhaati fur waa midda labaadee mabaadi'dii ku taallay kutubtii hore intooda aasaasiga ah kitaabkana way ku taalla marka waa musadiq ma beeninayo kutubtii hore ma beeninayo ta kaleeto waxa weeye wuxuu inoo sheegayaa tawreed rumeeya oo injiil rumeeya oo zabuur rumeeya sooma musadiqan limaa bayna yaday saas wey kutubtii ka horraysay buu rumaynaya tawreed buu alla soo dejiyey sidoo kale muusa lagu soo dejiyey calayhi salaam injiilna ciisa lagu soo dejiyey qur-aanka ka hor baana la soo dejiyey hanuun bayna dadka u ahaayeen waa waktigoodii zamankii iyagu ay jireen bay hanuun u ahaayeen laakiin maanta tawreed iyo injiil nebi maxamed markii lasoo saaray kadib hanuun ma aha soo ma leanna waxbaa laga bedelay oo rabbi subxaana wa tacaala wakti bay ku ekaayeenoo waktigoodii baa dhammaaday kadibna qur-aankan u ilahay soo dejiyey subxaana wa tacala wixii laga bedelay marka hanuun maaha saas way maanaa ayib marka zamankoodii wey wuxuu alla soo dejiyey furqaan buu soo dejiyey furqaankani waa sifo ay leeyihiin kutubta ilaahay soo dejiyey oo dhan oo macnaheedu waxa weeye waa xujajka iyo adilada baatilkii xaqa kala cadaysa xumaanta iyo samaanta kale qeexaysa ayaa furqaan la yidhahda kutubtao dhanna waa la yidhahda tawreed waa furqaan injiil waa furqaan qur-aankani waa furqaan maxaa yeele kulligood xaq iyo baatil bay kala caddeeyeen sooma sidaasi waa macno macnaha kaleeta ibnu jariir uu dooranayo furqaanta qur-aanka laga wadaa bui saas macna ayib markaa kadib baa rabbi wuxuu yihi kuwa aayaadka ilaahay beeninaya oo diiday cadaab adag bay leeyihiin allana subxaana wa tacaala waa mid kareeyo oo qaalib ah kuwa noocaasoo kale ana argoosi uu ka argoosto u saaxiib awey nazla alla waa soo dadejiyey calayka dushaada alkitaaba kitaabkiibuu soo dadejiyey waa qur-aankii bilxaqi xaq xaalo uu ku dheehan yahy isagoo xaq wata oon shaki ku jirin musadiqan isagoo a mid rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyey oo kutub ah wa anzala alla wuxuu soo dejiyey altawraata tawraadna waa soo dejiyey walinjiila iyo injiil min qablu qur-aanka ka hor buu soo dejiyey hudan ayagoo hanuuna buu soo dejiyey linnaasi dadka ayagoo hanuun u ah wa anzala alla wuxuu soo dejiyey alfurqaana xaq iyo baatilka kii kala caddaynayay oo kala madhahayey oo kala saarayay buu soo dejiyey ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay marka biaayaatillahi aayadaha ilahay kuwa ku gaaloobo diiday ama inay qaataan oo ku dhaqmaan diiday lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo daran wallahu allana casiizun waa midka reeyo wey waa midka adag duntiqaamin argoosina u saaxiibo waa mid argoosi u saaxiibaho macnaheedu waxa weye cadowgiisa wuu ka argoosan karaa awooduu kaga argoosan laa bu le rabbi subxana watacala waana ku talagalay inuu ka argoosto ina allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi sama ina allaha alle laa yakfaa ma qarsoona calayhi dushiisa shay-un shay kama qarsoona fi lardi dhulka dhexdiisa shaygaasoo fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaai samada dhexeedana shay kagama qarsoona huwa alle aladii midka wa yusawirukum idin suureeya fi larxaami raximyaalka dhexdooda minanka makaanka dhexdiisa alla waa midka idinku suureeya kayfa yashaau siduu doonana idin suureeya laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooyaane alcasiizu way rabbi midka haalibka ah alxakiimu ee haddana falsi casiiz weyo layskuma taagi karo xakiim weeyaanoo shayga meeshuu rabo lama seego meeshuu rabuu dhigaa rabbi subxana watacala saas wey macana alle subxaana wa tacaala cilmigiisaa laga warrami oo waxaa layna yidhi wax dhulka dhexdiisa ama samada dhexdeeda ah ilaahay kama qarsoono subxana watacala walow mithqaala darra intuu dooni hala ekaada rabbi waa ka warhayaa waxa qalbigiina ku jira intuusan soo bixin buu ka warhayaa wixii dhici doona intuusan dhicin buu wuxuu ogyahay siduu u dhici lahaa waxba ilahay kama qarsoono subxana watacala saas wey macana ayib alla waa midka idin sawiraya oo sawir idin siinaya qaab yani qaabka aad aad leedihiin iyo suuradiinna waa midka suuraynaya oo idin suuraynaya raxiimka dhexdiisa alarxaam waa makaanka ama minka ilmuhu ku jiro meeshaa dhexdeedu alla idinku sawiraya subxana watacala si alla siduu doonuu idin sawiraya midabkuu doonuu idin yeelayaa yacni itaalku doonuu idin yeelayaa qurux iyo foolxumo tuurubuu idin yeelayaa liibaan iyo shaqaawo macnaha waxa dhuurdarsi inaad ahlunaar iyo ahlu janno kuu doonuu idinka dhigayaa yani mid dhamaystiran iyo mid kala dhiman siduu doonuu idinka yeelayaa tuu rabuu rabbi subxana watacala kayfa yashaa yani xataa waalidiinta hooyada aada uurkeeda ku jirto xataa waxa lagugu samaynaya kama warhayso sooma see lagu yeelaya maxaa tahay kama warhayso allah meeshaa idinku maamulay maadaama uu halkaa idinku maamulayo siduu doono idinka yeelayo soo inaad keligii caabudaan xaq maaha markaas laa ilaaha ilaa huwa baa li markaas natiijadu wataa keligiibaa cibaadada lehe dhagaxyaantan iyo asnaamtan iyo qabriyadan iyo weliyadan iyo waxan aad wax la aadaysaan waxay yihiin ma jirto oo waxba ma qaban karaane isaga la aad isagaa ilaahay subxana watacala idin maamulo siduu doono idin gala way macnaha ina allaha alle laa yakhfaa ma qarsoono calayhi dushiisa shay-un shay kama qarsoona fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaai iyo xagga sare dhexeeda min samada dhexeeda iyo dhulka dhexeeda waxba kama qarsoono huwa alle aladii midka way yusawirukum idin suureeya fi lardi fi larxaami dheh raximyaalka iyo minkiiyo makaanka dhexdiisu idinku suuraynaya kayfa sidii buu idin suuraynayaa shaa iyo shaa uu doono si alla siduu doono ayuu idin suurayn laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye alcasiizu wey midka qaalibka alxakiimu oo qolsa way rabbi subxana watacala huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaat huwa alle alladii midka wey anzala dejiye calayka dushaada nebigo alkitaaba kitaabka qur-aanka kugu soo dejiye minhu waxaa ka mid a kitaabka qur-aanka aayaatun aayado ayaa ka mida muxkamaatun oo la sugay yani aan la duduwi karin la leexsan karin macnahood iska cadiy hunna aayadaha noocaasi umulkitaabi kitaabkan qur-aanka ah asalkiisa wey kuwaasaa asal u ah qur-aanka aayadaha muxkamaadka ah ayaa asal u ah ayib wa ukharu wa minhu waxaa ka mid a aayaatun aayado ukharu oo kale mutashaabihaatun oo isdheeh gashan ama isu egay aayado kaleeto oo mutashaabihaad la yidhaahdana qur-aankay ka mid yihiin fa ama aladiina marka dadkii dadkii baa marka qaybsamaya fa ama aladiina kuwa dadka fii quluubihim quluubtooda dhexdooda zayqun uu yahay qallooc dadka quluubtooda qalloocu uu ku jiro xaqa xaqa ka qalloocsan fayattabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha waxa wixii dheeh gala oo minhu kaa ka mid a qur-aanka ka mid qur-aanka kiisa dheeh gashan oo isu eg eg kaasay raacayaan maxay u raacayaan ibtiqaa'a alfitnati fitna raadinteed darteed fitnay raadinaysa dadkay doonayaan inay fitneeyaan oo dadka raacsan iyo inta kaleba inay dhumiyaan oo baadiyayaan bay doonayaan waibtiqaa'a ta'wiilihi waxaa kaloo saa u samaynayaan ibtiqaa'a ta'wiilihi qur-aanka leexintiisa iyo duwiddiisa raadin ay raadinayaan daraaddeed tawiil bimacna taxriif baa laga wada leh macnihiisii intay ka duwaan say iyagu wataan oy rabaan inay u leexiyaan taasay raadinayaan daraaddeed bay u samaynayaan wamaa yaclamu mana oga ta'wiilahu fasirkiisa iyo xaqiiqadiisa ma oga ila allahu alla mooye waalraasikuuna kuwa xidhidaystay fil cilmi cilmiga dhexdiisa kuwa ku xidhidaystay kuwa ku xidhidaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa oo ku sugnaado gomadoodu ay ku sugnaatay yaquuluuna waxay iyagu leeyihiin aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabihi kii isu ekaayee dheh gashanaa ee macnihiisu noo cadaan waayey duuduub baanu ku rumayna sidiisaan ku rumaynayna kullun mid walba oo muxkamka iyo mutashaabihu min cindi rabbina rabbigana agtiisu ka ahaad wamaa yadakaru mana waada qaadanayo ilaa ulul albaabi caqliyada fayow kuwa u saaxiibka a mooye ayib aayadani waxay leedahay qur-aanka ilaahay subxaana wa tacala nebi maxamed oo kugu soo dejiyey hadduu kugu soo dejiyeyna qur-aanku waa laba qaybood qaybi aayadihiisa ka midii muxkamaad baa la yidhahdaa waa sugan yihiin waa kuwo la sugay la sugaydaa waxaa laga wadaa waa aayado macnahoodu iska cadyahay aan la leexsan karinoo ruuxu siduu rabo iyo hawadiisa uusan u duwan karin macnaheedaaba iska cadda muxkamaad baa la yidhahda qur-aankana kuwaasaa asal u ah badanka qur-aanku waa noocaas asalka loo noqonayo ee loo xugum tegayo ee wax walba loo celinayo qur-aanka waa ayadaha noocaas cadcad ee aan ku jirin yani waxa weeye dhehgalkuisan ku jirin ayib aayadaha waxaa ka mid a aayadaha xalaasha iyo xaaraanta aada u badan masalan yani waxaa ka mid a aayadaha masalan waxa weeyaan maaragtay yani wax nasakhay oo axkaamtooda in lagu camalfalo loo baahanya yani aayaadka qur-aanku xad male intiisa badan baa soo hoosgelaya muxkamaadka soo hoosgelaya qaybta labaad ee qur-aanka ka mida waxa weye waa qayb la yidhahdo mutashaabihaat mutashaabiha waxa weye yani luqada carabiga waxaa la yidhahda waa shayga isu eg eg ama isdheeh gashan oon caddayn waxaana laga wadaa macnaha ugu fiican ee lagu fasiro waa macnaha alimaamu shawkani caleyhi raxmatullah uu leeyahay oo wuxuu yidhi waxaa la yidhahdaa muxkamka huwa waadixu lmacnaa waa midka macnihiisu cadya aldaahiru dilaala waxa uu ku tusayana yani wax way ku cad tusmada uu ku tusayana ay muuqato ama isaga naftiisaaba cad ama ma ahee daliil kale oo sii caddaynayaan la helay saas way macnaha haddii isagiiba iska cadyahay oo cid kasta fahmi karto waxaa la yidhahdaa muxkam asaga waxoogaa ishkaal baa ku yara jira laakiin nas kalaa la helay ama xadiis nabi ama aayad qur-aan oo kalea sii caddays waxaa kaloo uu gelayaa iyasadana muxkam wey isagu saas wey maana qaybtaa waxaa la yidhaahdaa muxkamaad baa la yidhahdaa mutashaabiha wuxuu yidhi alimaamu shawkani waxaa la yidhahdaa maa laa yatadixu macnaahu waxaan macnihiisu caddayn walaa tadharu dilaalatuhu yani tusmadiisuna aynan muuqanin waxaa soo gelaya waxyaabahaan macnahoodaba la aqooninba mutashaabia soo gelaya maxaa ka mid ah alif lam miimtii ay kusoo bilaabatay hadda suuraddu ka mid xuruufta muqatacada ma macnaheedaa la yaqaani soo qur-aan ma ah haddana macnahooda lama yaqaan mutashaabihay ka mid tahay waxaa ka mid a waxyaabo qur-aanku sheegay laakiin aan xaqiiqadooda la garanayn waxaa ka mid a ruuxda oo kaleeto ruuxda maynu naqaana yas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi unbaa lagaga gaabsana ruuxdu waa amar ilaah qur-aankaa sheegay laakiin kunhigeediiyo xaqiiqadeeda ma garanayo waxaa ka mid a masalan mutashaabiha noocaas oo kale ah oo iyaguna soo gelaya yacni waxa weye saacadda cilmigeedao kaleeto goormay saacaddu dhacaysaa qur-aanku saacaddu inay dhacaysuu sheegay soo maa laakiin waktigay dhacaysa miyuu sheegay maya cilmigeeda waa laynaga qariyey waa mutashaabih ayay gelaysaa macnaha waxaa ka mid a ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamaha uu leeyahay kayfiyadooda ma aha sifaadka macnahooda macnaha iyo kayfiyadu way kala tahay kayfiyada iyo qaabka ay u yaalaan ilaahay sifa sifaadkiisa iyo tilmaamihiisu waxa weeyaan mutashaabih wey lama geli karo sidee buu ilaahay carshigiisa ugu ekaaday miyuu qur-aanku inoo sheegay luqa carabiya miyaa lagu garan karaa maya waa mutashaabih ninkii raarraadiyey waa lumaya alla subxaana wa tacaala yad buu sheegtay oo gacan buu sheegtay lug buu sheegtay say u eg yihiin haddaad tidhaahdo miyaa laynoo sheegay maya waa mutashaabih kayfiyada iyo qaabka sifaatka ilahay waa mutashaabih amaa macnahoodu waxa weeyaan waa waadix way mutashaabih maaha haddii ilahay hadda layna yidhahdo ilaahay waa samiic waa samiic waa maqle soo maqle macno la fahmi karo ma ya waa macno la fahmi karo laakiin seebuu u maqlaa haddaad tidhahdo halkaa way meesha qadarta soo ma mutashaabi wey carshigiisuu ka saramaray waa wax la fahmi karo laakiin haddaad tidhahdo seebuu uga saramaray miyuu ku fadhiyaa miyuu ku taagan yahay miyuu la siman yahay waa war war aan loo baahnay wey warkaas sooma marka sifaatka ilaahay uu sheegtay kayfiyaday u yaallaan baa mutashaabiha ka mid waxyaalo macnahooda aan la garanaynin oo sina aan loo garanayn waxyaalo aan kayfiyadooda la garanaynin waxyaabo waxaa soo gelaya nusuus macnahooda ay iska hor imaanayso ama macaani iska hor imaanaysa ruuxuna uu u kala xoojin kari waayo tan xadiiskanaa ku tusay aayaddanaa ku tustay tanna waa diidan yahay kanna waa ogol yahay waana kuu kala cadaan waayo see xoog badan waad kala xoojin kari wey taasoo kaleeta waxay soo gelaysaa adiga ahaan markii lagu fiiriyo mutashaabih bay noqonaysa laakin mutashaabih mutlaqa ma aha mutashaabiha marka waa wixii isu eg ama ma ahe dheeh gashan oo macnihiisu uusan caddayn ama aan la aqooninba saas way macana meel kaloo lagu caddeeyeyna ma jirto meel kaloo lagu sheegayna ma jirto meel kalood u kaashanaysana ma jirto isaga naftiisuna ma cadda ka noocaasoo kaleeta mutashaabih baa la yidhahda ayib intaa markii laynoo sheegay baa waxaa la yidhi dadka qaarka qalbigooda qalloocu ku jiro dadka qaarka quluubtoodu qalloocsan tahay oo xaqa ay ka qalloocsan tahay kuwa noocaasoo kale ah ayagu waxay raarraadsanayaanba mutashaabiha mutashaabihaasay raadsanayaan muxkamka maxay uga carareen ya muxkamka waxay uga carareen wuusan u jiidmaynin soo ma meeshay rabaan bayna u jiidi karin ma luqunjibaadi karaan sooma ila waa iska cad yahay wuu fadeexoobi laakiin mutashaabihan macnihiisu qarsoon yahay ama macnihiisuba uusan caddayn buu wuxuu intuu qalloociyo oo uu yani kaxeeyo jiido buu wuxuu saarayaa hawadiisiiyo meeshuu isagu rabay saas man marka mutashaabihay raaraasanaya faama aladiina fii quluubihim zaygun fayattabicuuna maa tashaabaha minhu wixii dheeh gala ayay raacayaan muxkamkana waa ka cararaya leanna muxkamkii waa ku fadeexobayaan macnaha sidaas weyaan mutashaabihay raacayaan mutashaabiha maxay u raacayaan inay dadka ku fitneeyaan daraaddeed oy iska dhigaan way luunsan yihiin laakiin wax qur-aan daliishanaya iska dhigay ya ninkii macnaha waxa weye war mawliidka daliilukan la yidhi ee yidhi fabidalika falyafraxuu soo muusan iska dhigin nin aayad daliishaday oo kale waka qur-aan wax daliishaday ha lagu arko oo adilo keenay oo axaadiis keenay sidaas daraaddeed dadka inay ku lumiyaanoo ay marada u huwadaan ibtiqaa'a alfitnati saas dadkaas atbaacdooda ah inay fitneeyaan oy lumiyaan oo iska dhigaan wax daliil haystoo kale ayay macnaha waxa weye u raacraacayaan mutashaabiha saas weyaan waxaa kalooy u raacayaan mutashaabiha waibtiqaa'a ta'wiilihi tafsiirkiisay raadinayaan leexintiisay raadinayaan tawiilka hadda waa taxriif sida ibnu kaiir uu leeyay macnaha inay leexiyaan oy duwaan oy meeshii loogu talagalay iyo macnihii loogu talagalay ka leexiyaan raadin ay raadinayaan bay u raacraacayaan maalan dadka maalan nasaarado kale christanka nin walba horta baatil wataay qur-aan baa wax ka deliishan buuri qur-aan baa wax ka deliishan buuri xataa nasaaradu waxay ku dooday qur-aanka aayado ka mida inay kutusayaan nebi ciise inuu wiil ilaahay aha ama inu ilaahay ka mid aha oo xagay ku taalla ya wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam wa ruuxun minhu waa ruux ilaahay ka ahaatay minhuda kelimada la yidhaha baa luqada carabiga min baa kelimo iyo macaani fara badan leh macaanideeda waxaa ka mid a tabciidiya shayga qaar ka mid ah soo ma waxay yidhahdeen marka mintani waa tabciidiyo waxaana macnaheedu weeye ruux ilaahay ka midahoo qeyb ilaahay ka tirsan ah soo ma wa ruuxun minhu xageed ka mara adugu waxaad yani noqonaysaa markaa mutashaabih weye maadaama mintani tabciidiyana noqon karto ibtidaa'iyana noqon karto oo labada macnoba ixtimaali karto soo markaa ma aha mutashaabih soo ma mutashaabihu markuu sidaasoo kale noqdo xaggee la aadaya muxkamkii waa in lagu noqdo maxaa yeele muxkamkii baa waxaa layna yidhi hunna umu lkitaab asalka loo noqonayo waa muxkamka haddaynu muxkamkii u noqonayna waxaynu qur-aanka ka helnay yacni allah subxaana wa tacaala nebi ciise wuxuu u abuuray siduu aadam u abuuray oo kaleeto saas way macana soo ma ayib taasi marka maxay inoo caddaysay minhudii aynu la aadeen waa tabciidiyo waxaynu leenahay muxkamulqur-aan markaan u noqonay waxaanu helay tabciidiyo mehe waa ibtidaa'iyo oo waxay noqonaysaa wa ruuxun oo minhu xagga ilaahay ka ahaatay ilaahay ka mid ah iyo ilaahay xaggiisa ka ahaatay soo laba kale ma aha ilaahay abuuray baa laga wadaa macna wa ruuxun minhu wahaakada marka waxa weeye mutashaabiha ayagu meeshay wataan iyo macnahay wataan bay la aadayaan waxoogaana wuu u yara jiidmi karaa oo macno yani ixtimaali karaa meesha waxoogaa yay u yara dusin karaan laakiin muxkamka isaga meelna lama aadi karaan sooma haddii la yidhaahdo nebi ciise ilaahay baa abuuray oo aayaduhu ay saa u caddeeyeen sida aadam loo abuuray baa loo abuuray soo muxkam maaha ninkii yidhahda aayaddan aan u daliishanayaa inuu ciise ilaahay ka tirsan yahay oo qeyb ilaahaya ma u suuroobaysaa uma suuroobaysa laakiin ninkii yidhaahda wa ruuxu minhu waxay kutusaysaa inuu qeyb ilaahay ka mid yahay way u yara jiidmi kartaa sooma waxoogaa wuu dadku ku khaldi karaa marka waibtiqaa'a ta'wiilihi inay leexiyaan oo meeshay iyagu rabeen u leexiyaan doonid iyo raadin ay raadinayaan daraaddeed bay saa u samaynaya saas way macnaha ahlulahwaaga iyo ahlulbidaca iyo dadkan bidcooyinka wataay intooda badan baa saas khawaarij baa soo baxday qur-aanka ay wax ka deliishadeen qadariya soo baxday qur-aanka ay wax ka deliishadeen sooma muctazila soo baxday qur-aanka ay wax ka deliishadeen jahmiya soo baxday qur-aankay wax ka deliishadeen ashaacira soo baxday qur-aankay wax ka deliishadeen dariiqooyinkii sufiyadaa soo baxay qur-aankay wax ka deliishanaya soo ma laakiin qur-aankay deliishanaya waa keen ma kii muxkamkaaba mise waa mutashaabi way kulligood mutashaabihaasay ku urursadeen saas maan saas daraaddeed baa nabigeena waxaa ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi yani xadiis saxiixa ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi sal alay wasalam haddaad faidaa ra'aytum aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum markaad aragtaan kuwa noocaasoo qur-aanka mutashaabihiisa raacraacayoo dabagelaya waa kuwa alla magacaabay iska jira buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu aleyh saas mana kulligood ahlulbidaca iyo ahludalaalka halkaasay ka wada macnaa baxeen wey ayib ibtiqaaa alfitnati waibtiqaaa taawiil markaasaa waxaa la yidhi ta'wiilka aayaadka noocaasoo kale ah mutashaabiha ta'wiilkiisa iyo tafsiirkiisa ilahay umbaa yaqaana ilahay umbaa garanay ayb haddii saa lagu daayo halkaa joogsi joogsi laazima haddii halkaa lagu istaago macnaha waxay noqonaysaa xaqiiqada iyo tafsiirkeeda alle umbaa garanay waraasikuuna hadal cusuba bilaabanayuu noqonaya waana qiraao saas yani hadal cusub cidina kama warayso alle unbaa og addoommada wax og ma jiro waxaa kaloo dhici karta oo tafsiira in la yidhahdo ila allahu alla mooye cid kaloo og ma jirta mutashaabih iyo waraasikuuna kuwa cilmiga ku xidaystay mooye oo marka waxay noqonaysaa inay iyaguna wax ka og yihiin sooma cabdullahi ibn cabaas baa wuxuu dhihi jiray ana min alraasikiina aladiina yaclamuuna ma tashaabaha minhu anigu raasikiintaan ka bex mutashaabiha qur-aankana waxbaan ka aqaana saasuu dhihi jiray soo raganimo ma inagu laakiin miyaan dhihi karna maya saas weya marka laakiin taa hore aan iska marno oo ila allahu joogsi buuxa istaag waraasikuunana hadal cusoo bilaabanaya kadhig ilaahay unbaa garanaya ay ku eg yahay cilmigooda ilahay unbaa garanaya laakiin dadka cilmiga ku xididaystay oo cilmiga gomadoodu ku sugnaatay oo aan yani waxa weeyaan gelabgelabka ahayn dadka qaarna cilmiga waa iska sheegtaanoo waxoogaa meel daraf daraf ay ka joogaan qaarna waxa weeye lugtay si fiican ula galeenoo waa ku xididaysteen gomadooda ku sugnaatay kuwa noocaasa mar walbood cilmiga kusii xididaysataba waxay kuu kordhinaysaa sugnaansho sooma kuwa cilmiga ku xididaystay waxay iyagu odhanayaan waanu rumaynay mutashaabihii alla soo dejiye waan rumaynay kulli muxkamka iyo mutashaabihuna xagga ilaahay bay ka wada yimaadeen muxkamkana waanu rumaynay waxaanu waanan qaadanaynaa mutashaabihana waanu rumaynay oo muxkamkaanu ku celinaynaa waxaanu fahmi weynana ilahay baan u daynayna kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ila ululalbaab dadka caqligale unbaa waana qaata kuwa caqligale waa kuwa cilmiga lagu soo sheegay raasikiinta ah kuwaasaa waana qaata man huwa alle aladii midka way anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabka soo dejiyey way minhu kitaabka qur-aanka midka huwa alle aladii midka way anzala soo dejiyey nebigo calayka dushaada alkitaaba kitaabka qur-aanka kugu soo dejiyey minhu waxaa minhu qaar kamida minhu qaar ka mida ama minhu waxaa ka mida qur-aanka aayaatun aayado ayaa ka mida muxkamaatun oo la sugay macnahoodu cad yahay oo la sugay oo aan la leexsan karin hunna aayadahaasina ummulkitaabi qur-aanka asalkiisa qur-aanka ayagaa asal u ah qur-aankuna saasuu u badan yahay kuwa iska cadcad ama iyaga naftoodaaba cad ama nas kale oo ama qur'aan kalaa ama xadiid kalaa caddaynaya markaasi waa muxkamaad wey macnaha saas weyaan qur-aankuna saasuu badan yahy wa ukharu ayaa ka mida qur-aanka aayado kale mutashaabihaatun oo isdhe isdheh gashan shayga macnihiisu markuu isku jiro ama isu egeg yahay uusan kala caddayn ayaa mutashaabi la dhaha kuwo macnaha isdheh gashan oo macnahoodu qarsoon yahay macnahoodu ama lababa yaqaanaba ama waa macno qarsoon oo si adag uun lagu heli karayo w macna ayib fa ama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda uu yahay zaygun qallooc xaqa laga qalloocsamo kuwa qalbigoodu xaqa ka qalloocsan yahay oo uu macnaha leexsan yahay kuwaasi fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii dheeh gala oo minhu qur-aanka ka mid inta dheeh gashoon bay raadsanayaan si hawadoodii iyo waxay rabaan ay ugu fushadaan oy ugu daliishadaan oo qur-aanka ugu leexsadaan maxay saa u yeelaan ibtiqaa alfitnati fitno raadinteeda darteed inay dadka ayaga raacsan ama dadka kaleba fitneeyaan oo ay yani ay ay khaldaan daraaddeed bay saa u yeelayan arrinkaasay raadinayaan waibtiqaa'a ta'wiilihi iyo leexintiisa raadin ay raadinayaan daraaddeed awiilidiisa inay awilaan oy leexiyaan raadin ay raadinayaan daraaddeed ta'wiilka waxaa la yidhahdaa bimana macna taxriif waa ku yimaada shaygood leexis ta'wiilku wuxuu ku yimaadaa bimacna alxaqiiqa waa ku yimaada bimacna tafsiirna waa ku yimaada hadda ta'wiilka waxaa laga wadaa waibtiqaa'a ta'wiilihi leexin baa laga wadaa raadin ay raadinayaan inay macnihii ilaahay ugu talagalay ka leexiyaanoo iyagu miday wataan u leexinayaan taa raadin ay raadinayaan daraaddeed bay u yeelayaan wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu tafsiirkiisa ma oga ila allahu alla mooye mutashaabiha tafsiirkiisa dhabtaa alla mooye cid kale ma oga waa marka waxaa la dhahayaa cilmigiisu cid kaleo dhan waa laga qariyey halkaa markaan joogsi aan ku istaagno walaazim ah waalraasikuuna kuwa gomod gomadoodu ku adkaato ku sugnaatay ama kuwa ku xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa yaquuluuna waxay leeyihiin aamanna waan rumaynay bihi mutashaabihi waanu rumaynay kullun mid walba oo muxkamki iyo mutashaabiha ka mid ihi min cindi rabbina rabbigana agtiisu ka yihi waanu wada rumaynay midna ma beeninayno wamaa yadakkaru ma waana qaadanayo oo ma waansoomayo ilaa ulul albaabi caqliyada nadiifta ee fayowkuwa u saaxiibka ah mooyaane hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma waslama ala nabiyina muxamedi wala ali wasabi